Kitaabkii koowaad ee boqoraddii boqoraddii cutubka koowaad. Haddaba boqor Daa'uud wuu gaboobay, da' buuna la dhacay, oo waxay huwiyeen dhar, laakiinse kulayl ma uu helin. Sidaas daraaddeed, addoommadiisii waxay ku yidhaahdeen, Boqorow sayidkaygiiyow, ha laguu doono gabarh dhalin yar oo bikrad ah, oo taasu ha istaagto hortaada, waxna ha kuu tarto, oo laabtaadana ha ku jiifto, si aad kulayl u hesho. Boqorow sayidkaygiiyow, sidaas daraaddeed gabarh qurxoon ayay ka doondooneen dalkii Israa'iil oo dhan, oo waxay soo heleen Abiishag oo ahayd reer Shuneem, oo taas bay boqorkii u keeneen oo gabadhuna aad bay u qurxoonayd oo boqorkiina waxbay u tari jirtay oo u adeegi jirtay laakiinse boqorku iyadii ma uu taaban markaasaa Adooniyaah oo ay Hagiid dhashay isweyneeyey oo yidhi anigaa boqor noqon doona oo wuxuu diyaarsaday gaari fardood iyo rag fardooley ah iyo konton nin oo hortiisa orda oo aabbihiisna marna kama calool xumayn isagii oo kuma odhan war maxaad saas u yeeshay wuxuuna ahaa nin qurux badan oo absaaloom dabadiis dhashay oo isna wuxuu la hadlay yoo'aab oo ay seeruyah dhashay iyo wadaadkii abyataar oo iyana intay addooniyaah raaceen ayay caawiyeen laakiinse saadoq oo ahaa wadaad iyo benayaah iyo yehoyaadac iyo nebi naataan iyo shamcii iyo reecii iyo raggii xoogga badnaa oo daa'uud lahaa midkoodna addooniyaah lama jirin markaasaa addooniyaah wuxuu ido iyo dibi iyo neefaf shilshilis ku qalay meel u dhow dhagaxa soxeleed oo ku dhinac yaal caynrogeel oo wuxuu u wada yeeray walaalihiis ilmo boqor iyo raggii reer yahuuda oo boqorka addoommadiisa ahaa oo dhan laakiinse uma uu yeedhin nebi naataan iyo benayaah iyo raggii xoogga badnaa iyo walaalkiis sulaymaan markaasaa naataan la hadlay baadshebec oo sulaymaan hooyadiis ahayd oo ku yidhi naamiyaadan maqlin inuu boqor noqday addooniyaah kii ay hagiid dhashay oo sayidkeenna daa'uudna uusan taas ogayn haddaba sidaas daraaddeed waan ku baryaaye bal kaalay aan kula taliyee si aad u badbaadiso naftaada iyo nafta wiilkaaga sulaymaanba haddaba tag oo u gal boqor daa'uud oo waxaad ku tidhaahdaa boqorow sayidkaygiiyow miyaadan anoo addoontaada ah iigu dhaaran oo odhan hubaal dabaday waxaa boqor ahaan doona wiilkaaga sulaymaan carshigayguuna ku fadhiisan doonaa haddaba addooniyaah muxuu boqor u noqday oo bal eeg intaad boqorka la hadlayso ayaan anna kaa daba imaan doonaa oo waxaan sii adkayn doonaa erayadaada markaasaa batsheebac waxay boqorkii ugu gashay qolkii oo boqorkuna aad buu u gaboobay oo waxaa boqorka u adeegaysay abiishag tii reer shuneem oo baadshebacna intay foorarsatay ayay boqorkii u sujuudday markaasaa boqorkii wuxuu ku yidhi naa maxaad doonaysaa markaasay ku tidhi sayidow anoo addoontaada ah waxaad iigu dhaaratay magaca rabbiga ilaahaaga ah adoo leh hubaal dabaday waxaa boqor ahaan doona wiilkaaga sulaymaan carshigayguuna ku fadhiisan doonaa oo haddaba bal eeg waxaa boqor ah addooniyaah oo adna sayidow boqorkaygiiyow taas ma ogid oo isagu wuxuu qalay dibi iyo neefaf shishilis iyo ido badan oo wuxuu u yeedhay ilmo boqor oo dhan iyo wadaadka abyataar ah iyo yoo'aab oo ah sirkaalkii ciidanka laakiinse uma uu yeedhin addoonkaaga sulaymaan oo adna sayidow boqorkaygiiyow indhihii dadka dalka Israa'iil oo dhammu adigay ku soo fiirinayaan inaad u sheegtid qofka ku fadhiisan doona carshigaaga dabadaa boqorow sayidkaygiiyow haddii kalese boqorow sayidkaygiiyow markaad dhimatid oo aad awooyaasha la seexatid aniga iyo wiilkayga sulaymaanba waxaa lagu tirin doonaa kuwa dembaabay oo bal eeg intii ay weli boqorkii la hadlaysay ayaa nebi naataan soo galay oo waxaa boqorkii loo soo sheegay oo lagu yidhi waa ka nebi naataan oo isna markuu soo galay oo uu boqorkii hor yimid ayuu ku sujuuday boqorka hortiisa oo wejigiisuu dhulka saaray markaasaa naataan wuxuu yidhi boqorow sayidkaygiiyow ma waxaad tidhi aniga dabaday waxaa boqor ahaan doona addooniyaah carshigayguna ku fadhiisan doonaa waayo isagu maantuu tegey oo qalay dibi iyo neefaf shilshilis iyo ido badan oo wuxuu u yeedhay ilmo boqor oo dhan iyo saraakiishii ciidanka iyo wadaadka abyataar ah oo bal eeg iyana hortiisay wax ku cunayaan oo wax ku cabayaan oo waxay leeyihiin boqor addooniyaah ha noolaado laakiinse anigoo addoonkaaga ah iyo wadaadka saadooq ah iyo benaayaah ina yahooyaadac iyo addoonkaaga sulaymaan ah midna uma u yeedhin ma adaa waxaan sameeye boqorow sayidkaygiiyow adoo aan weli addoommadaada ogaysiin kii carshiga ku fadhiisan lahaa dabadaa boqorow sayidkaygiiyow markaasaa boqor daa'uud wuxuu ugu jawaabay iigu yeedha batshebac oo iyana way timid wayna soo gashay meeshii boqorku joogay oo soo hor istaagtay boqorkii markaasaa boqorkii dhaartay oo yidhi waxaan kuugu dhaartay rabbigii naftayda cariiri oo dhan ka samata bixiyey oo sida runta ah waxaan kuugu dhaartay rabbiga ah ilaaha dadka dalka israa'iil oo aan kugu idhi hubaal aniga dabaday waxaa boqor ahaan doona wiilkaaga sulaymaan carshigayguna ku fadhiisan doonaa dabaday haddaba sida runta ah taas maantaan samaynayaa markaasaa batshebac foorarsatay oo wejigeedii dhulka saartay oo waxay u sujuudday boqorkii oo tidhi boqor daa'uudow sayidkaygiiyow weligaaba noolaaw oo boqor daa'uudna wuxuu yidhi iigu yeedha wadaadka saadooq ah iyo nebi naataan iyo benaayaah ina yahooyaadac oo iyana boqorkay hor yimaadeen markaasaa boqorkii wuxuu ku yidhi iyagii addoommadayda kaxaysta oo wiilkayga sulaymaanna waxaad fuushiisaan baqalkayga oo waxaad geysaan giixoon oo wadaadka saadooq ah iyo nebi naataan isaga halkaas ha ku subkeen oo ha ka dhigeen boqorkii dalka israa'iil oo markaas waxaad afuuftaan buunka oo waxaad tidhaahdaan boqor sulaymaan ha noolaado dabadeedna waa inaad soo raacdaan isaga oo isna waa inuu yimaado oo carshigayga ku fadhiisto waayo meeshaydii isagaa boqor ka noqon doona oo waxaan ka dhigay amiir u taliya dalka israa'iil iyo dalka yahuuda ah markaasaa beneeyaah ina yahoyaadac boqorkii ugu jawaabay aamiin oo saas ha yidhaahdo ilaahaagu boqorow sayidkaygiiyow oo sidii rabbigu uu kuula jiray boqorow sayidkaygiiyow saas oo kale ha ula jiro sulaymaanna oo carshigiisana ha ka dhigo mid ka sii weyn carshigaagii boqor daa'uudow sayidkaygiiyow sidaas daraaddeed wadaadkii saadooq ahaa iyo nebi naataan iyo beneeyaah ina yahoyaadac iyo reer karetiim iyo kuwii reer faletiiba way wada tageen oo sulaymaanna waxay fuushiiyeen baqalkii boqor daa'uud oo waxay isagii geeyeen giixoon markaasaa wadaadkii saadooq ahaa wuxuu teendhada kala soo baxay geeskii saliidda ahaa oo wuxuu ugu subkay sulaymaan kolkaasay buunkii afuufeen oo dadkii oo dhammuna waxay yidhaahdeen boqor sulaymaan ha noolaado oo dadkii oo dhammuna isagii bay soo raaceen oo dadkii waxay ka dhowaajiyeen biibiilayaal oo aad iyo aadna way u farxeen sidaas daraaddeed dhulkii wuxuu la dilaacay dhawaaqoodii oo addooniye ah iyo martidiisii isaga la joogtay oo dhammuna taasay maqleen markay cunitaankii dhammeeyeen oo yoo'aabna markuu maqlay dhawaaqii buunka ayuu yidhi war waa maxay qaylada iyo buuqa magaaladii ka dhacay oo intuu weli hadlayey ayaa waxaa yimid yoonataan wiilkii wadaadkii abyaataar ahaa kolkaasaa addooniyaha ku yidhi soo gal waayo nin ragaad tahay oo war wanaagsan baad waddaaye markaasaa yoonataan ugu jawaabay addooniyaah sida runta ah sayidkeenna boqor daa'uud wuxuu boqor ka dhigay sulaymaan oo boqorkiina wuxuu raaciyey isagii wadaadkii saadooq ahaa iyo nebi naataan iyo benayaah ina yohayaadac iyo kuwii reer kareetiim iyo kuwii reer faleeti oo iyana waxay isagii fuushiiyeen baqalkii boqorka markaasaa wadaadkii saadooq ahaa iyo nebi naataan isagii u subkeen oo giixoon ku boqreen oo halkaasay ka yimaadeen iyagoo faraxsan saas aawadeed ayay magaaladii haddana u buuqday oo qayladii aad maqasheen waa taas oo haddana sulaymaan wuxuu ku fadhiistay carshigii boqortooyada oo weliba addoommadii boqorku waxay u yimaadeen inay u duceeyaan sayidkeenna boqor daa'uud oo waxay yidhaahdeen ilaahaagu magaca sulaymaan ha ka dhigo mid ka sii wanaagsan magacaaga oo carshigiisana ha ka sii weyneeyo carshigaaga oo boqorkiina wuxuu ku kor foorarsaday sariirtiisii oo weliba boqorkii wuxuu yidhi waxaa mahad leh rabbiga ah ilaaha dadka israa'iil oo maanta siiyey mid carshigaygii ku fadhiista iyadoo ay indhahaygu arkaan oo addooniyaah martidiisii oo dhammuna way wada cabsadeen oo intay kaceen ayaa nin waluba meeshiisii tegey oo addooniyaahna wuxuu ka cabsaday sulaymaan markaasuu tegey oo qabsaday geesihii meeshii allabariga oo waxaa taas loo soo sheegay sulaymaan oo lagu yidhi bal eeg addooniyaah ayaa kaa cabsaday boqor sulaymaanow oo wuxuu qabsaday geesihii meeshii allabariga oo yidhi boqor sulaymaan maanta ha ii dhaarto inuusan anoo addoonkiisa ah seef igu dilayn markaasaa sulaymaan wuxuu yidhi hadduu isu muujiyo sida nin quman xataa tin keliyuhu dhulka kaga dhici maayo laakiinse haddii xumaan laga helo wuu dhiman doonaa sidaas daraaddeed boqor sulaymaan wuu ciddiray oo waxaa laga soo kaxeeyey meeshii allabariga oo isna wuu yimid oo u sujuuday boqor sulaymaan oo sulaymaanna wuxuu ku yidhi orod gurigaagii tag boqoraddii koowaad cutubka labaad haddaba waxaa soo dhowaaday wakhtigii daa'uud dhiman lahaa oo wuxuu amray wiilkiisii sulaymaan oo ku yidhi anigu waxaan marayaa jidka dadka dhulka oo dhan haddaba xoog yeelo oo ragnimadaada muuji oo rabbiga ilaahaaga ahna amarkiisa xaji si aad jidadkiisa ugu socoto oo aad u dhowrto qaynuunadiisa iyo amaradiisa iyo xukumaddiisa iyo markhaati furkiisa si waafaqsan waxa ku qoran sharciga muuse inaad ku liibaantid waxa aad samaynaysid oo dhan iyo meel kastoo aad u jeesataba inuu rabbigu oofiyo ereygiisii uu igaga hadlay isagoo leh carruurtaadu hadday jidkooda dhowraan oo ay qalbigooda oo dhan iyo naftooda oo dhanba si run ah hortayda ugu socdaan waayi maysid nin carshiga dalka israa'iil ku fadhiista oo weliba waad og tahay wixii uu yoo'aab oo ay seeryaha dhashay igu sameeyey ee uu ku sameeyey labadii sirkaal oo ciidanka dalka israa'iil kuwaasoo ahaa abneer ina neer iyo camaasaa ina yeeter ee uu labadaba dilay iyo inuu wakhtiga nabadda dhiiggii dagaalka daadiyey oo uu dhiiggii dagaalkana mariyey dhex xirkiisa dhexda ugu xirnaa iyo kabihiisa cagaha ugu jiray haddaba wixii kula wanaagsan samee oo cirrada madaxiisu yaanay nabad ku gelin xabaasha laakiinse u roonaa wiilasha barsiiley kan reer gilicaad oo iyagu ha noqdeen kuwa ka mid ah kuwa miiskaaga wax ka cuna waayo saasay iigu yimaadeen markaan walaalkaa absaaloom ka cararay oo bal eeg waxaa kula jooga shimcii inageeraa oo ah reer benyamiinka deggan buuxiriim kaasoo habaar xun igu habaaray maalintii aan maxanayiim tegey laakiinse wuu igaga hor yimid webi urdun oo ii soo dhoweeyey oo anna waxaan isaga ugu dhaartay oo ku idhi seefkugu dili maayo sidaas daraaddeed inuu eedlaawa yahay ha u qaadan waayo waxaad tahay nin xigmad leh oo waad garan doontaa waxa kuu eg inaad ku samayso oo waa inaad cirrada madaxiisa dhiig xabaasha la gelisaa oo daa'uudna wuu dhintay oo la seexday awowayaashiis oo waxaa lagu aasay magaaladii daa'uud oo daa'uudna wuxuu reer binu israa'iil boqor u ahaa afartan sannadood toddoba sannadood ayuu xebroon ka teliyey saddex iyo soddon sannadoodna ayuu yeruusalaam ka teliyey oo sulaymaanna wuxuu ku fadhiistay carshigii aabbihiis daa'uud oo boqortooyadiisiina way sii dhisanaatay markaasaa addooniyaah oo ay hagiid dhashay u yimid betshebac oo ahayd sulaymaan hooyadiis oo iyana waxay ku tidhi war ma nabad baad ku timid isna wuxuu yidhi haa nabad baan ku imid oo weliba wuxuu iyadii ku yidhi muraad baan kaa laheeyahay iyana waxay tidhi bal ii sheeg markaasuu ku yidhi waad og tahay inaan boqortooyada lahaa oo ay dadkii dalka israa'iil oo dhammu fiiro ii lahaayeen inaan boqor u noqdo habase yeeshee boqortooyadii way rogmatay oo waxaa yeeshay walaalkay waayo xagga rabbiga buu ka helay haddaba wax baan ku weyddiisanayaa hana ii diidin iyana waxay tidhi bal ii sheeg markaasuu yidhi waan ku baryaaye iila hadal boqor sulaymaan inuu isiiyo abiishag tan reer shuneem aan guursadee waayo maya ku odhan maayo markaasaa betshebac waxay tidhi waa hagaag boqorkan waan kuula hadli doonaa sidaas daraaddeed betshebac waxay u tagtay boqor sulaymaan inay ula hadasho addooniyaah boqorkiina wuu u saraa joogsaday inuu iyada soo dhoweeyo wuuna u foorarsaday iyadii markaasuu carshigiisii ku fadhiistay oo wuxuu amray in carshii loo dhigo hooyadiis markaasay midigtiisa fadhiisatay kolkaasay tidhi wax yar baan kaa baryaaye hana ii diidin boqorkiina wuxuu ku yidhi hooyooy ii sheeg waayo kuu diidi maayo markaasay tidhi abiisheg tan reer shuneem ha la siiyo walaalka addooniyaah ha guursadee kolkaasaa boqor sulaymaan hooyadiis ugu jawaabay abiisheg tan reer shuneem maxaad addooniyaah ugu doonaysaa haddaba boqortooyadana u doon waayo isagu waa walaalkay iga weyn u doon isaga iyo wadaadka aabyataar iyo yoo'aab oo ay suuriyaah dhashay markaasaa boqor sulaymaan rabbiga ku dhaartay oo yidhi hadalkan uu addooniyaah ku hadlay hadduusan naftiisa ka gees noqon ilaah ha igu sameeyo saas iyo si ka sii badanba haddaba waxaan ku dhaartay nolosha rabbigii xoogga ii yeelay oo igu fadhiisiyey carshigii aabbahay daa'uud oo reerka iigu yeelay siduu iigu ballanqaaday hubaal addooniyaah maanta waa la dilayaa markaasaa boqor sulaymaan u diray baneeyaah inayoohayadaac oo isna wuu dilay addooniyaahna waa dhintay oo boqorkiina wuxuu wadaadkii abyataar ahaa ku yidhi waxaad tagtaa canaatood iyo ilaa beerahaagii waayo waxaad istaahishaa in lagu dilo laakiinse haatan ku dili maayo waayo aabbahay daa'uud waad ku hor sidi jirtay sanduuqii sayidka rabbiga ah oo waxaa lagugu dhibi jiray wax kasta oo aabbahay lagu dhibi jiray sidaasuu sulaymaan abyataar uga eriyey wadaadnimadii rabbiga inuu oofiyo ereygii rabbiga ee uu kaga hadlay reerka ceelii xagga sheelo markaasaa warkii u yimid yo'aab waayo yo'aab wuxuu raacay addooniyaah inkastoo uusan raacin absaaloom kolkaasaa yo'aab u cararay teendhadii rabbiga oo qabsaday geesihii meeshii allabariga markaasaa taas loo soo sheegay boqor sulaymaan oo lagu yidhi yo'aab teendhadii rabbiga ayuu u cararay oo wuxuu ag joogaa meeshii allabariga dabadeedna sulaymaan wuxuu diray baneeyaah inayo hayaadac oo wuxuu ku yidhi tag oo soo dil markaasaa baneeyaah teendhadii rabbiga soo galay oo ku yidhi boqorkii wuxuu leeyahay soo bax isna wuxuu yidhi maya laakiinse halkaanaan ku dhimanayaa oo baneeyaah haddana boqorkii buu u war keenay oo ku yidhi yo'aab saasuu yidhi oo saasuu iigu jawaabay markaasaa boqorkii wuxuu ku yidhi siduu kugu yidhi yeel oo dil isaga oo soo xabaal inaad aniga iyo reerka aabbahayba naga dulqaadid dhiiggii yo'aab sababla'aanta ku daadiyey oo rabbiguna dhiiggiisa wuxuu ku celin doonaa madaxiisa maxaa yeelay wuxuu dilay laba nin oo isaga ka xaq badan oo ka wanaagsan seef buuna ku dilay aabbahay daa'uudna taas waxba kama ogeyn oo kuwaasuna waxay ahaayeen abneer ilaneer oo sirkaal u ahaa ciidanka dalka israa'iil iyo camaasaa inayeter oo sirkaal u ahaa ciidanka dalka yahuuda saas aawadeed dhiiggoodii wuxuu ku noqon doonaa madaxa yo'aab iyo madaxa farcankiisa weligiis laakiinse daa'uud iyo farcankiisa iyo reerkiisa iyo carshigiisaba nabad baa xagga rabbiga uga ahaan doonta weligeed markaasaa baneeyaah inayo hayaadac tegey oo intuu ku kor dhacay ayuu dilay oo waxaa lagu aasay gurigiisii cidlada ku yiil markaasaa boqorkii wuxuu meeshiisii ku beddelay oo ciidankii madax uga dhigay baneeyaah inayo hayaadac oo meeshii abyataarna wuxuu ku beddelay wadaadkii saadooq ahaa markaasaa boqorkii u cid diray oo u yeedhay shimcii oo wuxuu ku yidhi yeruusaleem guri ka dhiso oo halkaas iska deg oo mar dambe meella ha uga bixin waayo maalintii aad baxdo oo aad durdurka khitroon ka gudubto bal ogow hubaal inaad dhimanayso dhiiggaaguna madaxaaguu ku oolli doonaa markaasaa shimcii boqorkii ku yidhi hadalkaas waa wanaagsan yahay oo sidaad tidhi boqorow sayidkaygiiyow waan yeeli doonaa anigoo addoonkaaga ah oo shamciina wakhti dheer ayuu yeruusaleem degganaa oo saddex sannadood dabadood laba addoon oo shamciin kuwiis ah ayaa u cararay xagga akiish ina macakaah oo ahaa boqorkii gaad markaasaa shamcii kacay oo dameerkiisii kooraystay oo wuxuu u tegey akiish oo gaad jooga inuu addoommadiisii ka doonto oo shamcii wuu tegey oo addoommadiisii ka soo kaxaysta gaad markaasaa sulaymaan waxaa loo soo sheegay in shamcii yeruusaleem ka kacay oo uu gaad tegey oo uu haddana soo noqday markaasaa boqorkii u ciddiray oo shamcii u yeedhay oo wuxuu ku yidhi war miyaanan rabbiga kugu dhaarin oo aanan hore kugu sii sheegin oo aanan kugu odhan ogow oo hubso inaad xaqiiqa dhimanaysid maalintii aad baxdid oo aad meel kale u kacdid oo adna sow iguma aadan odhan hadalkan maqlay waa wanaagsan yahay haddaba maxaad u dhowri weyday dhaartii rabbiga iyo amarkii aan kugu amray weliba boqorkii wuxuu shamcii ku yidhi waad wada og tahay sharka qalbigaaga ku jira oo aad aabbahay daa'uud ku samaysay sidaas daraaddeed rabbigu sharkaagii wuxuu ku soo celin doonaa madaxaaga laakiinse anoo boqor sulaymaan ahu waan barakaysnaan doonaa oo carshiga daa'uudna weligiis wuu ku sii dhisnaan doonaa rabbiga hortiisa sidaas daraaddeed ayaa boqorkii amray beneeyaah inayuu hayadac kolkaasuu isna tegey oo dilay shamcii wuuna dhintay oo boqortooyadiina waxay ku sii dhisnaatay gacantii sulaymaan boqoraddii koowaad cutubka saddexaad markaasaa sulaymaan xidhiir la yeeshay boqorkii masar oo fircoon ahaa oo soo kaxaysta fircoon gabadhiisii wuxuuna keenay magaaladii daa'uud ilaa u dhammeeyey dhismihii gurigiisa iyo gurigii ilaah iyo derbigii yeruusalaam ku wareegsanaa oo dadka ayaa ku allabaryi jiray meelaha sarsare oo keliya maxaa yeelay ilaa wakhtigaas ma uu jirin guri magaca ilaah loo dhisay oo sulaymaanna rabbiga wuu jeclaa oo wuxuu ku socday qaynuunnadii aabbihiis daa'uud laakiin meelaha sarsare ayuu ku allabaryi jiray fooxna ku shidi jiray markaasaa boqorkii gebicoon tegey inuu ku soo allabaryo waayo halkaasaa ahayd meesha sare ee weyn oo meeshaas allabariga sulaymaan wuxuu ku bixiyey kun qurbaan oo la gubo oo gebicoon buu rabbigu sulaymaan habeennimo riyo ugu muuqday markaasaa ilaah ku yidhi i weyddiiso wax aan ku siiyo markaasaa sulaymaan wuxuu yidhi addoonkaagii daa'uud oo aabbahee ahaa aad baa ugu roonaatay sidii uu hortaada ugu socday daacadnimo iyo xaqnimo iyo qalbi kula quman oo roonaantan weyn ayaad u sii dhowrtay waayo waxaad isagii siisay wiil carshigiisii ku fadhiista sida ay maanta tahay haddaba rabbigayow ilaahow anoo addoonkaaga ah boqor baad iga dhigtay meeshii aabbahay daa'uud laakiinse waxaan ahay wiil yar oo garan maayo si loo baxo iyo si loo soo galo toona oo anoo addoonkaaga ahuna waxaan dhex joogaa dadkaagii aad dooratay oo ah dad badan oo aan la tirin karin lana xisaabi karin farabadnaantooda sidaas daraaddeed anoo addoonkaaga ah isii qalbi wax garanaya oo aan dadkaaga ku xukumo si aan ku kala garto xumaanta iyo samaanta waayo balyaa kara inuu dadkaagan badan xukumo oo hadalkaasuna sayidka wuu ka farxiyey markii sulaymaan waxaas weyddiistay markaasaa ilaah wuxuu ku yidhi weyddiisashada aad waxaas i weyddiisatay aawadeed oo aadan cimri dheer i weyddiisan oo aadan maal i weyddiisan ama xataa aadan i weyddiisan nolosha cadaawayaashaada laakiinse aad i weyddiisatay waxgarasho aad ku garatid xukunka ayaan kuugu yeelay wixii aad i weyddiisatay oo bal eeg waxaan ku siiyey qalbi caqli iyo waxgarasho leh sidaas daraaddeed mid kula mid ahu hortaa ma jirin dabadaana mid kula mid ahu ma jiri doono oo weliba wixii aadan i weyddiisanna waan ku siiyey oo ah maal iyo derajaba sidaas daraaddeed boqor kula mid ahu ma jiri doono cimrigaaga oo dhan oo haddaad ku socoto jidadkayga sidii aabbaha daa'uud ugu socday oo kale oo aad dhowrtid qaynuunnadayda iyo amaradayda markaas cimrigaaga waan dheerayn doonaa markaasaa sulaymaan toosay oo bal eeg waxay ahayd riyo oo intuu yeruusalaam yimid ayuu hor istaagay sanduuqii axdiga rabbiga oo wuxuu bixiyey qurbaanno la gubo iyo qurbaanno nabaaddiino oo addoommadiisii oo dhan ayuu diyaafad u sameeyey markaasaa waxaa boqorkii u yimid oo ishortaagay laba naagood oo dhilooyin ah oo naagihii middood baa waxay ku tidhi sayidow aniga iyo naagtaannu isku guri baannu deggannahay oo anigu gurigan ku umulay iyadoo joogta oo maalintii aan umulay tii ka saddex ahayd ayay naagtaannuna umushay waannuna wada joognay oo labadayada mooyaane cid qalaadi guriganagulama jirin oo naagtan ilmaheediina habeenkii buu dhintay maxaa yeelay iyadaa ku dul seexatay markaasay habeen barkii kacday intii anoo addoontaada ahu aan hurday oo ilmahaygii dhinacayga ka qaadatay oo laabta gashatay keedii dhintana aniga laabta ii gelisay oo markaan subaxdii toosay oo aan damcay inaan ilmahayga nuujiyo ayaan arkay inuu dhintay laakiinse subaxdiiba markaan u fiirsaday ayaan ogaaday inuusan ahayn wiilkaygii aan dhalay naagtii kalena waxay tidhi saas ma aha laakiinse ka noolu waa wiilkaygii kan dhintayna waa wiilkaagii iyaduna waxay tidhi maya ee kan dhintay waa wiilkaagii ka nooluna waa wiilkaygii oo sidaasay boqorka hortiisii ugu hadleen markaasaa boqorkii wuxuu yidhi midu waxay leedahay kan noolu waa wiilkaygii kan dhintayna waa wiilkaagii tan kalena waxay leedahay maya laakiinse wiilkaagii waa kaa dhintay wiilkaygiise waa kan nool markaasaa boqorkii wuxuu yidhi bal seef ii keena kolkaasay boqorkii seef u keeneen oo haddana boqorkii wuxuu yidhi ilmaha nool laba u kala qaybiya oo middood bar siiya barka kalena tan kala siiya markaasaa naagtii wiilka nool lahayd boqorkii la hadashay oo ku tiri sayidow wiilka nool iyada sii laakiinse sinaba ha u dilin waayo waxay u calool jilicsanaatay wiilkeeda laakiinse tii kale waxay tidhi anigu yeelan maayo adna yeelan maysid ee qaybi markaasaa boqorkii wuxuu ku jawaabay wiilka nool iyada siiya oo hana dilinna maxaa yeelay iyadu waa hooyadiis oo dadkii dalka israa'iil oo dhammuna way wada maqleen xukunkii boqorku wax ku xukumay wayna ka baqeen boqorkii maxaa yeelay waxay arkeen in xigmaddii ilaah ku jirto si uu wax u xukumo boqoraddii koowaad cutubka afaraad oo boqor sulaymaanna boqor buu u ahaa dadkii israa'iil oo dhan oo kuwaanuna amiiradiisii bay ahaayeen casaryaah oo u dhalay wadaadkii saadoq ahaa elixoreef iyo axiyaah oo ahaa ilmo shiisha waxay ahaayeen karaaniyo yehoshaafaad ina axiluudna wuxuu ahaa taariikhdhige beneyaah ina yehoyaadacna wuxuu u sarreeyey ciidanka oo saadoq iyo aabiyataarna waxay ahaayeen wadaaddo oo casaryaah ina naataanna wuxuu u sarreeyey saraakiisha oo saabuud ina naataanna wuxuu ahaa wadaad boqorkana saaxiib buu la ahaa oo axiishaarna wuxuu u sarreeyey shuqulka guriga oo aduniraam ina cabdaanna wuxuu ahaa gabarro qaade oo sulaymaan wuxuu lahaa laba iyo toban wakiil oo dalka israa'iil oo dhan u sarreeya oo cunto u keena boqorka iyo reerkiisaba oo nin kasta sannaddiiba bil buu masruufi jiray reer boqor haddaba waa kuwan magacyadoodii benxuur oo wakiil ka ahaa dalka buuraha leh oo efrayiim bendaqeer oo wakiil ka ahaa maqaas iyo shacalbiim iyo beyt shemesh iyo eeloon beyt xanaan benxeesed oo wakiil ka ahaa arubood oo lahaa sokoh iyo dalka xeefer oo dhan benebinadaab oo wakiil ka ahaa meelaha dhaadheer ee door oo dhan oo wuxuu qabay taafad oo ahayd ina sulaymaan iyo bacanaa ina axiluud oo wakiil ka ahaa tacanaag iyo meegidoo iyo beytshi'aan oo dhan oo ku ag taal saaretaan yasreeceel hoosteeda laga soo bilaabo beytshi'aan ilaa aabeel miholaah iyo tan iyo yoqmeecaam shishadeeda bengeber oo wakiil ka ahaa raamood gelicaad oo lahaa magaalooyinka yaa'iir ina manaseh oo gelicaad ku yaal oo dhan oo isagu xataa wuxuu wakiil ka ahaa gobolka argob oo ku yaal baashaan oo lahaa lixdan magaalo oo waaweyn oo derbi ku wareegsan yahay iyo biro naxaas ah axinaadaab ina ido oo maxaniyiim wakiil ka ahaa iyo aximacas oo wakiil ka ahaa naftaali oo isna qabay sulaymaan gabadhiisii besemed ahayd iyo bacanaa ina xuushey oo wakiil ka ahaa aasheer iyo bacaalood iyo yehoshaafaad ina faaru'ax oo isaakaar wakiil ka ahaa iyo shamcii ina eelaa oo reer benyamiin wakiil ka ahaa iyo geber ina uuri oo wakiil ka ahaa dalka gilicaad oo ah waddankii siixoon oo ahaa boqorkii reer amoor iyo waddankii coog boqorkii baashaan oo dalkaas oo dhan keligiibaa wakiil ka ahaa oo dadkii yahuudaah iyo dadkii israa'iilna waxay u fara badnaayeen sida camuudda badda xeebteeda taal oo wax bay cunayeen oo wax bayna cabayeen wayna faraxayeen oo sulaymaanna wuxuu xukumi jiray boqortooyinkii oo dhan tan iyo webiga iyo ilaa dalka reer falastiin iyo tan iyo sohdinta masar oo waxay sulaymaan u keeni jireen hadiyado wayna u adeegi jireen intuu noolaa oo dhan oo sulaymaan maalintiiba wuxuu masruufan jiray soddon kor oo bur ah iyo lixdan kor oo jariir ah iyo toban dibi oo buurbuuran iyo labaatan dibi oo daaqa laga soo bixiyey iyo boqol neef oo ida ah oo ayaan ku jirin deerooyin cawl iyo dibtaago iyo digaag la cayiliyey waayo isagaa xukumay webiga dhankiisan oo dhan marka laga bilaabo tifsaax iyo ilaa gaza iyo kulli boqorraddii webiga dhankiisa joogay oo dhan oo hareerihiisa oo dhanna nabad buu la lahaa oo wakhtigii sulaymaan oo dhan dadkii yahuudaah iyo dadkii israa'iilna ammaan bay ku degganaayeen oo nin waluba wuxuu hoos fadhiyey geedkiisii canabka ahaa iyo geedkiisii berdaha ahaa marka laga bilaabo daan iyo xataa ilaa bi'ir shebec oo sulaymaanna wuxuu gaari fardoodkiisii u haystay afartan kun oo xero oo fardo ah iyo laba iyo toban kun oo fardooley ah oo wakiiladiisuna waxay masruuf u keeni jireen boqor sulaymaan iyo intii boqor sulaymaan miiskiisii timid oo dhan wakiil waluba bishiisii oo ma ay oggolaanin in wax ka dhinmo oo meesha wakiiladu joogaan ayay fardaha iyo rakuubbada ugu keeni jireen shaciir iyo caws nin waluba intii lagu amray oo ilaahna wuxuu sulaymaan siiyey xigmad iyo waxgarasho aad iyo aad u badan iyo qalbi ballaaran kuwaasoo badan sida camuudda badda xeebteeda taal oo sulaymaan xigmaddiisiina waxay ka fiicnaatay xigmaddii dadka bari oo dhan iyo xigmaddii masar oo dhan maxaa yeelay isagu wuu ka xigmad badnaa dadka oo dhan oo xataa wuu ka xigmad badnaa eetaankii reer israax iyo xeemaan iyo kalkool iyo dardaac kuwaasoo ahaa ilmo maaxool oo warkiisiina wuxuu gaaray quruumihii hareerihiisa ku wareegsanaa oo dhan oo wuxuu ku hadlay saddex kun oo mahmaahood oo gabayadiisuna waxay ahaayeen kun iyo shan oo wuxuu ka hadlay geedaha intuu ka bilaabay kadarka lubnaan ku yaal ilaa uu gaaray husoobka derbiga ka soo baxa oo dugaaggana wuu ka hadlay iyo haadka iyo waxyaalaha gurguurta iyo kalluunka oo qaar baa ka yimid dadyowga oo dhan inay maqlaan xigmadda sulaymaan kuwaasoo ka yimid boqorradii dunida oo dhan ee xigmaddiisa maqlay boqorraddii koowaad cutubka shanaad oo xiiraam oo ahaa boqorkii turos wuxuu sulaymaan u soo diray addoommadiisii waayo wuxuu maqlay inay meeshii aabbihiis isaga boqradeen waayo xiiraam weligiisba wuxuu jeclaa daa'uud oo sulaymaanna xiiraam buu u cid diray oo ku yidhi waad og tahay in aabbahay daa'uud guri u dhisi kari waayey magaca rabbiga ilaahiisa ah dagaaladii dhinac kasta kaga wareegsanaa aawadood ilaa rabbigu u wadageliyey cagihiisa hoostooda laakiinse haatan rabbigu waa iga nasiyey dhinac kastaba oo lama arko cadow iyo wax xun toona oo waxaan damacsanahay inaan guri u dhiso magaca rabbiga ilaahayga ah sidii rabbigu u sheegay aabbahay daa'uud isagoo leh wiilkaaga oo aan dabadaa carshigaaga ku fadhiisin doono ayaa magacayga guri u dhisi doona haddaba sidaas daraaddeed amar in lubnaan layga soo jaro geedo kadar ah oo addoomadayduna waxay la jiri doonaan addoommadaada oo addoommadaadana in alla intii aad tidhaahdid ayaan kaaga kiraysan waayo waad garanaysaa inaan dhexdayada lagu arag wax dhirta u jari kara sida reer siidoon oo markii xiidhaa maqlay hadalkii sulaymaan ayuu aad u farxay oo yidhi maanta waxaa mahadle rabbiga daa'uud siiyey wiil xigmad leh oo u taliya dadkan badan markaasaa xiiraam sulaymaan u cidiray oo wuxuu ku yidhi waan maqlay farriintii aad ii soo dirtay oo waan yeelayaa waxaad doonayso oo ku saabsan qoryaha kederka ah iyo qoryaha berooshka la yidhaahdo oo addoommadayda ayaa lubnaan ka soo qaadi doona oo keeni doona ilaa badda oo xirmooyin baan kaaga dhigayaa si ay badda u raacaan ilaa meeshii aad igula ballantay oo waxaan ka dhigi doonaa in halkaas lagu kala furfuro oo waad qaadan doontaa oo adna waxaan doonayo ayaad ii dhammayn doontaa adoo reerkayga cunto ii siinaya sidaasuu xiiraam u siiyey sulaymaan qoryo keder ah iyo qoryo beeroosh ah intuu doonayey oo dhan sulaymaanna wuxuu xiiraam siiyey labaatan kun oo kor oo sarreen ah oo reerkiisu quuto iyo labaatan kor oo saliid saafi ah oo sulaymaan intaasuu sannad kasta siin jiray xiiraam oo rabbiguna wuxuu sulaymaan siiyey xigmad siduu ugu ballanqaaday oo xiiraam iyo sulaymaanna nabad baa u dhexaysay oo labadoodu axdi bay dhigteen oo boqor sulaymaanna wuxuu dadkii israa'iil oo dhan ka dhex doortay niman shaqaalayaal ah oo shaqaalayaashuna waxay ahaayeen soddon kun oo nin oo bishiiba toban kun ayuu lubnaan u diri jiray markaasay intii bil ah lubnaan joogi jireen laba biloodna reerahooday joogi jireen oo shaqaalayaasha waxaa u sarreeyey adoniraam oo sulaymaanna wuxuu lahaa toddobaatan kun oo xamaal iyo siddeetan kun oo nin oo buuraha geeda ka jari jiray oo laguma tirin sulaymaan saraakiishiisii sarsare oo hawsha u taliyey kuwaasoo ahaa saddex kun iyo saddex boqol oo u talin jiray dadkii shuqulka qaban jiray markaasaa boqorkii amray oo iyana waxay soo jareen dhagxaan waaweyn oo qaali ah inay dhagxaan la qoray ka dhigaan aas-aaskii guriga oo sulaymaan waxdhisayaashiisii iyo xiiraam waxdhisayaashiisii iyo reer gebel ayaa qoray oo waxay hagaajiyeen alwaaxdii iyo dhagxantii guriga lagu dhisi lahaa boqoraddii koowaad cutubka lixaad oo sulaymaan wuxuu bilaabay inuu gurigii rabbiga dhiso markay ahayd afar boqol iyo siddeetan sannadood kolkii reer binu israa'iil dalka masar ka soo baxeen dabadeed taasoo ahayd sannaddii afaraad oo sulaymaan boqorka u noqday dadkii israa'iil bisheedii labaad taasoo ah bisha siif oo gurigii sulaymaan rabbiga u dhisay dherarkiisa wuxuu ahaa lixdan dhudhun ballaarkiisuna wuxuu ahaa labaatan dhudhun sarajooggiisuna wuxuu ahaa soddon dhudhun oo guriga meeshiisa quduuska ah horteedana waxaa ku tiil balbalo oo dhirirkeedu wuxuu ahaa labaatan dhudhun sida guriga ballaarkiisa oo xagga guriga hortiisana ballaarkeedu wuxuu ahaa toban dhundhun oo gurigana wuxuu u yeelay daaqado shabag leh oo guriga derbigiisa wuxuu ku xijisiiyey dabaqado ku wareegsan derbiyada guriga kaasoo ah macbudka iyo meesha ugu quduusanba oo dhinacyadana wuxuu u yeelay qolol ku wareegsan oo dabaqaddana ugu hoosaysa ballaarkeedu wuxuu ahaa shan dhudhun tan dhexana ballaarkeedu wuxuu ahaa lix dhudhun tan saddexaadna ballaarkeedu wuxuu ahaa toddoba dhudhun oo inan dogobada sarsare ee guriga hayo guriga gudihiisa soo gelin aawadeed ayuu guriga dabadiisa ugu yeelay meelo la saaro oo markii guriga la dhisayey waxaa lagu dhisay dhagxaan lagu soo diyaariyey meeshii laga soo qoday oo intii guriga la dhisayey guriga dhexdiisa laguma maqlin dube ama faas ama alaab kale oo bir ah oo qolalka dabaqada hoose albaabkoodu wuxuu ku yiil guriga dhankiisa midigta ah dabaqadda dhexana waxaa kor loogu fuuli jiray jaranjaro warwareegta iyo weliba marka laga baxo tan dhexe ilaa laga galo tan saddexaad sidaasuu gurigii u dhisay oo u dhammeeyey oo wuxuu ku daday dogobbo iyo safaf alwaax kader ah oo dabaqadihii wuxuu ka wada dhisay guriga wareeggiisa oo dhan oo mid kastaaba sarajeeggiisu wuxuu ahaa shan dhudhun oo waxay kor saarnaayeen alwaax kader ah oo sulaymaanna waxaa u yimid ereygii rabbiga oo wuxuu ku yidhi gurigan aad dhisayso waxaan kaa leeyahay haddaad qaynuunadayda ku socotid oo aad xukumadayda yeeshid oo aad amaradayda oo dhan dhowrtid inaad ku socotid aawadeed markaasaan kugu xoojin doonaa ereygaygii aan aabbaha daa'uud kula hadlay oo waxaan dhex joogi doonaa reer binu israa'iil oo kama tegi doono dadkayga reer binu israa'iil sidaasaa sulaymaan gurigii u dhisay oo u dhammeeyey oo guriga derbiyadiisii gudaha ahaa wuxuu ka dhisay looxyo keder ah oo xagga gudaha salka iyo baarka inta ka dhex leh alwaax buu ku daday oo dhulkii guriga dhexdiisa ahaana wuxuu ku daday looxyo beeroosh ah oo guriga xaggiisa dambe salka iyo ilaa derbiyada labaatan dhudhun buu ku dhisay looxyo keder ah oo weliba wuxuu gudaha ka dhisay meel quduus ah taasoo ah meesha ugu wada quduusan oo guriga macbudka ah ee ka horreeyey dherarkiisa wuxuu ahaa afartan dhudhun oo guriga gudihiisa waxaa ku jiray qori keder ah oo la xardhay oo ubooyin iyo ubax furan loo yeelay oo kulli wuxuu ahaa qori keder ah oo dhagax laguma arag oo gurigii dhexe bartankiisa wuxuu ka diyaariyey meel quduus ah inuu dhigo sanduuqii axdiga rabbiga oo meesha ugu quduusan waxay lahayd meel dhirirkeedu ahaa labaatan dhudhun ballaadhkeeduna ahaa labaatan dhudhun sarajeeggeeduna ahaa labaatan dhudhun oo wuxuu ku wada dahaaray dahab saafi ah oo meeshii allabarigana wuxuu ku daday qori keder ah sidaasuu sulaymaan gurigii gudaha ku yiil ugu dahaaray dahab saafi ah oo silsilado dahab ah ayuu ku xidhay meeshii quduuska ahayd horteeda wuxuuna ku wada dahaaray dahab oo guriga oo dhanna wuxuu ku dahaaray dahab jeer uu gurigii oo dhammu dhammaaday oo meesha ugu quduusan meesheedii allabarigana wuu ku dahaaray dahab oo meeshii ugu quduusanaydna wuxuu u yeelay laba kiruub oo qoryo saytuun ah oo mid walbana dhirarkiisu wuxuu ahaa toban dhudhun oo kiruubka baalkiisu wuxuu ahaa shan dhudhun baalkiisa kalena shan dhudhun oo baal caaraddiis iyo kan kale caaraddiisu waxay isu jireen toban dhudhun oo kiruubka kalena wuxuu ahaa toban dhudhun oo labada kiruubna waxay ahaayeen isku qiyaas iyo isku qaab oo kiruubiimta midkood sarajooggiisu wuxuu ahaa toban dhudhun oo kan kalena saasoo kaluu ahaa oo karubiimtiina wuxuu dhigay gurigii dhexe gudihiisa oo karubiimta baalashooduna way kala baxsanaayeen oo mid baalkiisu wuxuu taabtay derbiga oo kiruubka kale baalkiisuna wuxuu taabtay derbiga kale oo baalashooduna waxay isku taabteen guriga dhexbartankiisa oo karubiimtana wuxuu ku dahaaray dahab oo gurigii derbiyadiisii oo dhan gudaha iyo dabaddaba wuxuu ku xardhay sawirro karubiim iyo geedo timireed iyo ubaxyo wada furan oo guriga dhulkiisana ayuu dahab ku dahaaray gudaha iyo dabaddaba oo meesha ugu quduusan iriddeedana wuxuu u yeelay albaabbo ah qoryo saytuun fayaaraddu labadeeda dhinac iyo meesheeda sare waxay ahaayeen derbiga meeshiisii shanaad sidaasuu u sameeyey laba albaab oo qoryo saytuun ah oo wuxuu ku xardhay sawirro kerubiim iyo geedo timireed iyo ubaxyo furan oo wuxuu ku dahaaray dahab oo dahabkiina wuxuu mariyey kerubiimtii iyo geedihii timirta ahaa oo sidaas oo kaluu albaabkii macbudkana ugu yeelay fayaarad qoryo saytuun ah kaasoo ku yiil derbiga meeshiisa afaraad iyo laba albaab oo qoryo beeruush ah oo albaabada midkood wuxuu lahaa laba qaybood oo laabma kan kalena wuxuu lahaa laba qaybood oo laabma oo wuxuu ku xardhay karobiim iyo geedo timireed iyo ubaxyo furan oo wuxuu ku dahaaray dahab la mariyey xararkii oo barxaddii dhexena wuxuu u yeelay saddex saf oo dhagax la qoray ah iyo saf alwaax keder ah oo gurigii rabbiga aasaaskiisii waxaa la dhigay bishii siif oo sannaddii afaraad oo gurigii waxaa dhammaantiis la dhammeeyey isagoo wax weliba u dhan yahay sannaddii kow iyo tobnaad bisheedii siddeedaad taasoo ah bisha buul oo wuxuu dhisayey toddoba sannadood boqoraddii koowaad cutubka toddobaad oo sulaymaan gurigiisana wuxuu dhisayey saddex iyo toban sannadood oo gurigiisii oo dhanna wuu dhammeeyey waayo guriga wuxuu ka dhisay geedihii lubnaan oo dhirirkiisu wuxuu ahaa boqol dhudhun ballaarkiisuna wuxuu ahaa konton dhudhun sarajooggiisuna wuxuu ahaa soddon dhudhun oo wuxuu ku dul taagnaa afar saf oo tiirar keder ah oo tiirarkana waxaa dul saarnaa alwaax waaweyn oo keder ah oo waxaa ku dednaa qoryo keder ah oo ka sarreeya shan iyo afartan ka loox oo tiirarka dul saarnaa ee shan iyo tobanba saf ahaayeen oo wuxuu lahaa saddex saf oo dariishado ah oo saddexda saf iftiinkooduna midba mid buu ka soo hor jeeday oo albaabada oo dhan iyo dariishadaha oo dhan waxay wada ahaayeen afar gees oo saddexda saf iftiinkooduna midba mid buu ka soo hor jeeday oo wuxuu sameeyey balballo tiirar ah oo dhirirkeedu wuxuu ahaa konton dhudhun ballaarkeeduna wuxuu ahaa soddon dhudhun oo balballona waa ka horraysay iyadoo leh tiirar iyo looxyo balballaaran oo wuxuu kaloo sameeyey balballadii carshiga oo ahayd meeshii uu wax ku xukumi lahaa oo taas waxay ahayd balballadii xukunka oo dhulkeedana waxaa ku dednaa alwaax keder ah oo gurigiisii uu degi lahaana wuxuu ku yiil balballada barxaddeeda kale oo isku si baana loo dhisay oo guri balballadan u eg ayuu u dhisay gabadhii fircoon oo sulaymaan guursaday oo kuwaannu dhammaantood waxay ahaayeen dhagxaan qaali ah oo qiyaas loo qoray oo kor iyo hoosba miishaarro loogu gooyey tan iyo salka iyo baarka oo dibadduna saasay ahayd tan iyo barxadda weyn oo aas-aaskuna wuxuu ahaa dhagxaan qaali ah oo waaweyn oo qaarna waxay ahaayeen toban dhudhun qaarna waxay ahaayeen siddeed dhudhun oo korkana waxaa jiray dhagxan qaali ah oo qiyaas loo qoray iyo alwaax keder ah oo barxadda weyn ee ku wareegsanna waxay lahayd saddex saf oo dhagxan qoran ah iyo saf ah looxyo waaweyn oo keder ah oo waxay la mid ahayd guriga rabbiga barxaddiisa hoose iyo sida balballada guriga oo boqor sulaymaanna xiiraam cid buu u diray oo turos ka soo kaxeeyey oo xiiraam waxaa dhashay naag carmal ah oo qabiilkeedu yahay reer naftaali aabbihiisna wuxuu ahaa nin reer turoos ah oo naxaasta ka shaqayn jiray xiiraamna waxaa ka buuxay xigmad iyo waxgarasho iyo sanco uu ku sameeyo shuqul kasta oo naxaas laga qabto oo boqor sulaymaan buu u yimid oo shuqulkiisii oo dhan u sameeyey wuxuu sameeyey labada tiir oo naxaasta ah oo midkiiba sarajooggiisu yahay siddeed iyo toban dhudhun meeriskiisuna yahay laba iyo toban dhudhun markii xarig lagu qiyaaso wuxuuna sameeyey laba taaj oo naxaas la shubay ah in la saaro tiirarkii dhaladooda oo taaj sarajooggiisu wuxuu ahaa shan dhudhun oo taajka kale sarajooggiisuna wuxuu ahaa shan dhudhun oo taajajka tiirarka dhaladooda saarnaa waxay lahaayeen shabagyo isa sursuran iyo silsilado tidcan oo taaj wuxuu lahaa toddoba taaj kalena wuxuu lahaa toddoba oo saasuu u sameeyey tiirarkii oo shabaggiiba waxaa kor saarnaa laba saf oo ku wareegsan inay dadaan taajajka tiirarka kor saaran oo taajkii kalena saasoo kaluu u galay oo balballada tiirarkeedii taajajkoodii saarnaa waxay u ekaayeen ubax afar dhudhun bayna ahaayeen oo taajajkii labadii tiir saarnaa dushooda oo shabagga u dhowaana waxay lahaayeen rumaanno oo rumaannadu waxay ahaayeen laba boqol oo taajajkiiba safaf ugu wareegsan oo tiirarkiina wuxuu qotamiyey balballadii macbudka oo tiirkii midigta ahaa intuu qotomiyey ayuu magaciisii u bixiyey yaakiin tiirkii bidixda ahaana intuu qotomiyey ayuu u bixiyey bocas oo tiirarka korkoodana waxaa saarnaa wax ubax u eg oo tiirarka hawshoodiina saasay ku dhammaatay oo wuxuu sameeyey berkedda naxaasta ah oo labadeeda qar isu jiraan toban dhudhun oo ku wada wareegsan oo sarajeeggeeduna wuxuu ahaa shan dhudhun oo meeriskeeduna wuxuu ahaa soddon dhudhun oo berkedda qarkeedii wareegsanaa waxaa ku hoos yiil ubbooyin ku wareegsan berkedda dhudhunba toban oo ubbooyinku waxay ahaayeen laba saf oo markii berkeddii la shubay ayaa iyana la shubay oo berkeddu waxay dul saarnayd laba-iyo toban dibi oo saddex waxay u jeedday xagga waqooyi saddexna waxay u jeedday xagga galbeed saddexna waxay u jeedday xaggan koofureed saddexna waxay u jeedday xagga bari berkeddiina way dul saarnayd oo dibidii kulligoodna qaarkooda dambe wuxuu ku jiray gudaha oo berkeddii dhumaceedu waxay ahayd taako qarkeedana waxaa loo sameeyey sidii koob qarkiis oo kale oo ubax u ekaa oo waxay qaadday laba kun oo qiyaasood oo bad la yidhaahdo oo wuxuu sameeyey toban saldhig oo naxaas ah oo saldhig kasta dherarkiisu wuxuu ahaa afar dhudhun ballaarkiisuna wuxuu ahaa afar dhudhun sarajooggiisuna wuxuu ahaa saddex dhudhun oo saldhigyadana sidaan baa loo sameeyey darfaha dhexdooda waxay ku lahaayeen meelo dhexe oo darfaha meelaha u dhexeeyeyna waxaa ku yiil libaaxyo iyo dibiyo iyo kerubiim oo darfaha korkoodana waxaa ku yiil meel la saaro oo libaaxyada iyo dibiyada hoostoodana waxaa ku yiil ubaxyo ka soo laalaada oo saldhig kastaaba wuxuu lahaa afar giraangirood oo naxaas ah iyo ulo naxaas ah oo giraangiraha wareejiya oo afarta rukunna waxay ku lahaayeen meelo haya oo barkaddii hoosteeda ayaa meelihii hayay oo shubanu ku yiileen iyagoo dhinac kasta ku leh ubaxyo ka laalaada oo afkeeda oo qarka ku dhex jira wuxuu ahaa dhudhun oo afkeeduna wuu wareegsanaa oo wuxuu u ekaa sida meesha haysa wuxuuna ahaa dhudhun iyo bar oo weliba afkeedu waa xardhanaa oo darfaheeduna afargees bay ahaayeen oo ma wareegsanayn oo afarta giraangiroodna waxay ku yiileen darfaha hoostooda oo ulaha giraangiraha wareejiyaana waxay ku yiileen salka hoose oo giraangir kastana sarajooggeedu wuxuu ahaa dhudhun iyo bar oo giraangiruhuna waxay u ekaayeen sidii gaari faras giraangirihiis oo ulahooda wareejiya iyo qaararkooda iyo birahooda gudban iyo dhexbartankoodaba kulligood shub bay ahaayeen oo afartan geesna waxay ku lahaayeen afar meelood oo haya oo afartan meelood oo hayaana waxay ka mid ahaayeen saldhigga qudhiisii oo saldhigga dushiisana waxaa tiil meel wareegsan oo sarajeegeedu yahay dhudhun barkiis oo saldhigga korkiisa sidooyinkiisa iyo darfihiisuba isagay ku yiileen oo sidooyinkiisa iyo darfihiisa dushooda wuxuu ku xardhay kerubiim iyo libaaxyo iyo geedo timireed sidii mid kasta meeshiisii bannaanayd ahayd iyagoo mid kasta ubaxyo laalaada ku wareegsan yihiin oo tobankii saldhigna saasuu u sameeyey oo kulligoodna isku sibaa loo shubay oo isku qiyaas bay ahaayeen iyo isku qaab oo wuxuu sameeyey toban berkadood oo naxaas ah oo berkedba waxay qaadday afartan bed oo berked kastaaba waxay ahayd afar dhudhun oo tobankii saldhigna mid kasta berked baa saarnayd oo saldhigyadii shanna wuxuu dhigay guriga dhankiisa midig shantii kalena wuxuu dhigay guriga dhankiisa bidix oo berkeddii weyneydna wuxuu dhigay guriga dhankiisa midig ee xagga bari ee dhinaca koonfureed oo xiiraam wuxuu wada sameeyey berkedihii iyo majaarafadihii iyo madiibadihii oo sidaasuu xiiraam u dhammeeyey shuqulkii uu boqor sulaymaan ugu sameeyey guriga rabbiga kaasoo ahaa labadii tiir iyo labadii fijaan oo taajajkii tiirarka kor saarnaa iyo labadii shabag oo ku dadnaa labada fiijaan oo taajajkii tiirarka kor saarnaa iyo afartii boqol oo rumaan ee labadii shabag lahaayeen oo shabag kasta wuxuu lahaa laba saf oo rumaan ah si ay u dadaan labadii fijaan ee taajajkii tiirarka kor saarnaa iyo tobankii saldhig iyo tobankii berkadood ee saldhigyada dul saarnaa iyo berkeddii weyneed iyo laba iyo tobankii dibi ee berkedda weyn ka hooseeyey iyo dheryihii iyo majaaraafadihii iyo madiibadihii oo dhammaan weelashan gurigii rabbiga yiil ee uu xiiraam boqor sulaymaan u sameeyey waxay ahaayeen naxaas dhalaasha oo boqorku wuxuu alaabtaas ku shubay bannaankii webi urdun oo dhoobada lahaa ee u dhexeeyey sukood iyo saaritaan oo sulaymaanna weelashii oo dhan ma uu miisaamin maxaa yeelay aad iyo aad bay u badnaayeen oo naxaasta miisaankeeda lama hubin oo sulaymaan baa sameeyey alaabtii guriga rabbiga tiil oo dhan kuwaasoo ahaa girgirihii dahabka ahaa iyo miiskii ay kibistii tusniinta saarnayd oo dahabka ahaa iyo laambadihii ahaa dahabka saafiga ah oo meesha ugu quduusan horteeda yiil ee shanu midigta ka tiil shanuna bidixda iyo ubaxyadii iyo laambadihii iyo birqabadyadii ee dahabka wada ahaa iyo koobabkii iyo alaabta laambadihii lagu safeeya iyo madiibadihii iyo malgacadihii iyo idamadii ee dahabka saafiga ah wada ahaa iyo birihii albaabada guriga hoose ee ah meesha ugu wada quduusan iyo guriga macbudka ah albaabadiisa oo dhan ee dahabka wada ah oo saasuu ku wada dhammaaday shuqulkii uu boqor sulaymaan ku sameeyey guriga rabbiga oo sulaymaanna wuxuu soo geliyey alaabtii aabbihiis daa'uud quduuska ka dhigay ee ahayd lacagtii iyo dahabkii iyo weelashii oo wuxuu ku riday qasnadihii guriga rabbiga boqoraddii koowaad cutubka siddeedaad markaasaa boqor sulaymaan wuxuu yeruusalaam isugu soo shiriyey odayaashii reer binu israa'iil iyo qabiilooyinka madaxdoodii oo dhan oo ahaa amiiradii jilibyadii reer binu israa'iil inay sanduuqii axdiga rabbiga ka soo qaadaan magaaladii daa'uud oo siyoon ahayd oo raggii reer binu israa'iil oo dhammu waxay u soo shireen boqor sulaymaan wakhtigii iidda ah bisha toddobaad ee eetaaniim la yidhaahdo oo odayaashii reer binu israa'iil oo dhammu way yimaadeen markaasay wadaaddadii sanduuqii soo qaadeen oo wadaaddadii iyo kuwii reer laawi waxay soo qaadeen sanduuqii rabbiga iyo teendhadii shirka iyo kulli weelashii quduuska ahaa oo teendhada ku jiray oo dhan oo boqor sulaymaan iyo shirkii reer binu israa'iil oo isaga u soo ururay oo dhamm waxay wada joogeen sanduuqii hortiisa iyagoo ku allabaryaya ido iyo dibi aan la sheegi karin ama aan farahooda la tirin karin oo wadaadadiinna sanduuqii axdiga rabbiga ayay meeshiisii keeneen oo waxay soo geliyeen guriga qolkiisii quduuska ahaa oo ahaa meeshii ugu wada quduusnayd taasoo ah kerubiimta baalashooda hoostooda waayo kerubiimtu baalashoodii way ku kor fidiyeen meeshii sanduuqa oo ku qariyeen sanduuqii iyo ulihiisiiba oo uluhuna aad bay u dhaadhaaraayeen sidaas daraaddeed dabadooda waxaa laga arkay meesha quduuska ah oo ka horraysa meesha ugu wada quduusan laakiinse debadda kama ay muuqan oo halkaasay yaallaan ilaa maantadan oo sanduuqiina waxba kuma jirin labadii loox ee dhagaxa ahayd oo muuse isagoo xoreeb jooga ku riday markii rabbigu axdiga la dhigtay reer binu israa'iil ee ay dalkii masar ka soo baxeen mooyaane oo kolkii wadaaddadii ka soo baxeen meeshii quduuska ahayd ayaa daruurtii ka buuxsantay gurigii rabbiga oo sidaas daraaddeed wadaaddadii way taagnaan kari waayeen inay adeegaan daruurtii aawadeed waayo rabbiga ammaantiisii ayaa ka buuxsantay gurigii rabbiga markaasaa sulaymaan hadlay oo yidhi rabbiyow waxaad sheegtay inaad gudcurka qarada weyn dhex degganaanayso hubaal waxaan kuu dhisay guri rug kuu ah oo ah meel aad weligaa degganaanayso markaasaa boqorkii soo jeestay oo shirkii reer binu israa'iil oo dhan u duceeyey shirkii reer binu israa'iilna way wada istaageen markaasuu yidhi mahad waxaa leh rabbiga ah ilaah reer binu israa'iil oo afkiisa kula hadlay aabbahay daa'uud oo gacantiisa ku oofiyey isagoo leh tan iyo maalintii aan dadkayga reer binu israa'iil ka soo bixiyey dalkii masar qabiilooyinka reer binu israa'iil oo dhan kama aan dooran magaalo guri la iiga dhiso si magacaygu halkaas ugu jiro laakiinse daa'uud baan u doortay inuu dadkayga reer binu israa'iil u taliyo haddaba aabbahay waxaa qalbigiisa ku jiray inuu guri u dhiso magaca rabbiga ah ilaah reer binu israa'iil laakiinse rabbigu wuxuu aabbahay daa'uud ku yidhi qalbigaaga waxaa ku jiray inaad guri ii dhisto magacayga aawadiis oo taasu hadday qalbigaaga ku jirtay waad ku hagaagsanayd habase yeeshee adigu guri ii dhisi maysid laakiinse wiilkaaga kaa soo bixi doona ayaa magacayga guri u dhisi doona oo rabbigu wuu adkeeyey ereygiisii uu ku hadlay waayo meeshii aabbahay daa'uud anigaa fuulay oo waxaan ku fadhiistay carshigii reer binu israa'iil sidii rabbigu ballan qaaday oo gurigii baan u dhisay rabbiga ah ilaaha reer binu israa'iil magaciisa oo halkaasna meel baan uga sameeyey sanduuqii uu ku jiray axdigii rabbiga ee awoowayaasheen la dhigtay markuu ka soo bixiyey dalkii masar markaasaa sulaymaan hor istaagay meeshii allabariga ee rabbiga iyadoo ay wada joogaan shirkii reer binu israa'iil oo dhammu oo intuu gacmihiisii xagga samada u kala bixiyey ayuu yidhi rabbiyow ilaaha reer binu israa'iilow ilaah kula mid ahu kuma jiro samada sare ama dhulka hoose toona adoo axdiga xajiyaa oo u naxariistaa addoommadaada hortaada ku socda oo kugu aamina qalbigooda oo dhan waad xajisay wixii aad u ballanqaaday aabbahay daa'uud oo addoonkaagii ahaa run ahaan afkaagaad kaga hadashay oo gacantaadana waad ku oofisay siday maantadan tahay haddaba sidaas daraaddeed rabbiyow ilaah reer binu israa'iilow xaji wixii aad u ballanqaaday aabbahay daa'uud oo addoonkaagii ahaa adoo ku leh hortayda laga waayi maayo nin carshiga reer binu israa'iil ku fadhiista hadday carruurtaadu isjiraan oo ay hortayda ugu socdaan sidaad hortayda ugu socotay oo kale haddaba sidaas daraaddeed ilaah reer binu israa'iilow waan ku baryayaaye ereygaagii aad kula hadashay aabbahay daa'uud oo addoonkaagii ahaa ha rumoobo haddaba ma dhabbaa in ilaah dhulka degganaan doono xataa samada iyo samada samooyinku kuma qaadi karaan haddaba bal gurigan aan dhisay sidee buu kuu qaadi karaa oo weliba rabbiyow ilaahayow aqbal tukashadayda iyo baryootankayga anoo addoonkaaga ah oo maqal qaylada iyo tukashada anoo addoonkaaga ahu aan maanta hortaada ku tukanayo in indhahaagu ay habeen iyo maalinba la jiraan gurigan oo ah meeshii aad tidhi magacaygu halkaasuu ku jiri doonaa si aad u maqashid tukashadayda anoo addoonkaaga ah oo aan meeshan xaggeeda u soo tukanayo bal maqal baryootankayga anoo addoonkaaga ah iyo kan dadkaaga reer binu israa'iil markaannu meeshan xaggeeda u soo tukanayno kaaska maqal samada oo ah meeshaad deggan tahay oo markaad maqashid nacafi haddii nin daraskiisa ku dembaabo oo dhaar la saaro oo la dhaariyo oo intuu yimaado uu ku hor dhaarto meeshaada allabariga ee gurigan taalla dee markaa samada ka maqal oo yeel oo addoommadaada xukun adigoo kii shar leh ciqaabaya si aad xumaantii jidkiisa madaxa ugu saartid oo aad kii xaq ahna xaq uga dhigtid oo aad ugu abaalguddid sida xaqnimadiisu tahay oo haddii dadkaaga reer binu israa'iil cadowgoodu uu u laayo dembigii ay kugu dembaabeen aawadiis oo ay soo noqdaan oo magacaaga qirtaan oo tukadaan oo gurigan kugu baryaan dee markaas samada ka maqal oo dembiga dadkaaga reer binu israa'iil ka cafi oo iyaga ku soo celi dalkii aad awoowayaashood siisay oo hadday kugu dembaabaan oo aad sidaas aawadeed samada uga xidho oo roob la waayo oo ay meeshan xaggeeda u soo tukadaan oo magacaaga qirtaan oo dembigoodii ka soo noqdaan markaad dhibtid dee markaad samada ka maqal oo dembiga ka cafi addoommadaada iyo dadkaaga reer binu israa'iil markaad bartid jidka wanaagsan ee waajibka ku ah inay ku socdaan oo roob u soo dir dalkaaga aad dadkaaga dhaxal ahaan u siisay oo hadday dalka ka dhacaan abaar ama balaayo cudur ah ama beero engeg ama caariyaysi ama ayax ama diir ama haddii cadowgoodu ku hareereeyo dalkooda magaalooyinkiisa balaayo kasta iyo cudur kastaba ha ahaadee kolkaas haddii nin kastaaba amase dad reer binu israa'iil oo dhammu ay tukadaan oo baryootamaan oo nin kastaaba ogaado balaayada qalbigiisa ku jirta oo uu gacmaha u soo fidiyo gurigan xaggiisa dee markaa samada oo ah meeshaad deggan tahay ka maqal oo iyaga cafi oo yeel oo nin walba ugu abaalgud siday jidadkiisa oo dhammu yihiin adoo qalbigiisa og maxaa yeelay adigoo keliya ayaa garta waxa bini'aadmiga oo dhan qalbiyadooda ku jira inay kaa cabsadaan cimrigooda oo dhan intay ku nool yihiin dalkii aad awooyaashayo siisay oo weliba shisheeyaha aan dadkaaga reer binu israa'iil ahaynna hadduu dal fog uga yimaado magacaaga aawadiis waayo waxay maqli doonaan magacaaga weyn iyo gacantaada xoogga badan iyo cududaada fidsan markuu yimaado oo uu u soo tukado gurigan xaggiisa dee markaa samada oo ah meeshaad deggan tahay ka maqal oo shisheeyaha u yeel wixii uu ku weyddiisto oo dhan in dadka dunida jooga oo dhamma ay magacaaga ogaadaan oo ay kaa cabsadaan sida dadkaaga reer binu israa'iil oo kale iyo inay ogaadaan in gurigan aan dhisay magacaaga loogu yeedho oo hadday dadkaagu dagaal u baxaan inay la diriraan cadowgooda oo ay maraan jidkii aad ku soo dirtay oo ay ku baryaan oo u soo tukadaan xagga magaaladii aad dooratay iyo xagga gurigii aan magacaaga u dhisay dee markaas samada ka maqal tukashadooda iyo baryootankooda dacwadoodana u yeel haddii ay kugu dembaabaan waayo nin aan dembaabinu ma jiro oo aad u cadhootid oo aad markaas cadowga u gacangelisid inay la tagaan oo maxaabiis ahaan ugu kaxaystaan cadowga dalkiisii ama ha dhowaado ama ha dheeraadee oo weliba hadday ku fekeraan dalkii maxaabiis ahaanta loogu kaxaystay oo ay kuu soo noqdaan oo ay kugu baryaan dalkii kuwii maxaabiis ahaanta u kaxaystay ee ay yidhaahdaan waannu dembaabnay oo wax qalloocan baannu samaynay oo si shar ah ayaannu u macaamiloonnay oo hadday kuugu soo noqdaan qalbigooda oo dhan iyo naftooda oo dhan intay joogaan dalka cadaawayaashoodii maxaabiis ahaanta u kaxaystay oo ay ku baryaan oo u soo tukadaan xagga dalkoodii aad mar hore awoowayaashood siisay iyo xagga magaaladii aad dooratay iyo xagga gurigii aan magacaaga u dhisay markaas tukashadooda iyo baryootankooda ka maqal samada oo ah meeshaad deggan tahay dacwadoodana u yeel oo cafi dadkaaga kugu dembaabay oo ka saama xadgudubyadooda ay kugu xadgudbeen oo dhan oo kuwii maxaabiis ahaanta u kaxaystay raxmad geli si ay ugu naxariistaan maxaa yeelay iyagu waa dadkaagii iyo dhaxalkaagii aad ka soo bixisay dalkii masar iyo foornadii birta dhexdeeda oo dhagahaagu ha maqleen baryootanka addoonkaaga iyo baryootanka dadkaaga reer binu israa'iil si aad u maqashid mar alla markay kuu qayshadaanba waayo sayidow rabbiyow iyagaad uga soo catay dadkii dunida oo dhan inay ahaadaan dhaxalkaagii siduu ahaa ereygaagii aad u soo dhiibtay addoonkaagii muuse markaad awoowayaashayo ka soo bixisay dalkii masar oo markii sulaymaan dhammeeyey tukashadan iyo baryootankan uu rabbiga baryayey oo dhan ayuu kacay meeshii rabbiga allabariga loogu bixin jiray horteeda iyo jilbajooggii uu jilbajoogay isagoo gacmaha xagga samada u fidinaya markaasuu istaagay oo shirkii reer binu israa'iil oo dhan cod weyn ugu duceeyey oo yidhi waxaa mahad leh rabbigana siiyey dadkiisa reer binu israa'iil siduu ugu ballanqaaday oo dhan oo wuxuu u ballanqaaday oo dhan erey keliya kama baaqan ballankiisii wanaagsanaa oo dhan ee uu ugu ballanqaaday addoomkiisii muuse rabbiga ilaaheenna ahu ha inoola jiro siduu ula jiro awoowayaasheen oo kale oo yuusan inaga tegin oo ina dayrin si uu qalbiyadeenna xaggiisa ugu jeediyo inaynu ku soconno jidadkiisa oo dhan oo aynu xajinno amarradiisa iyo qaynuunnadiisa iyo xukumaddiisa uu awoowayaasheen ku amray oo ereyadaydan aan rabbiga hortiisa ku baryey habeen iyo maalinba ha gaareen rabbiga ilaaheenna ah si uu u yeelo dacwaddayda anuu addoonkiisa ah iyo dacwadda dadkiisa reer binu israa'iil sida maalin walba laga doonayo si ay dadka dunida jooga oo dhamm u ogaadaan in rabbigu ilaah yahay oo aan mid kala jirin sidaas daraaddeed qalbigiinnu ha qumanaado rabbiga ilaaheenna ah inaad qaynuunnadiisa ku socotaan oo aad amarradiisa xajisaan sida maanta oo kale markaas boqorkii iyo reer binu israa'iil oo dhammaantood la jira ayaa allabari rabbiga hortiisa ku bixiyey oo sulaymaan qurbaannada nabaadiinnada ee uu rabbiga u bixiyey waxay ahaayeen laba iyo labaatan kun oo dibi iyo boqol iyo labaatan kun oo ido ah oo sidaasay boqorkii iyo reer binu israa'iil oo dhammuba gooni uga dhigeen gurigii rabbiga oo isla maalintaasuu boqorku quduus ka dhigay barxaddii ka horraysay guriga rabbiga dhexdeeda waayo halkaas wuxuu ku bixiyey qurbaanka la gubo iyo qurbaanka haruurka iyo baruurtii qurbaannada nabaadiinada maxaa yeelay meeshii allabariga oo naxaasta ahayd ee rabbiga hortiil way ku yarayd oo ma wada qaadin qurbaanka la gubo iyo qurbaanka haruurka iyo baruurtii qurbaannada nabaadiinada oo wakhtigaas sulaymaan sidaasuu iiddii u sameeyey iyadoo ay la joogaan reer binu israa'iil oo dhammu kuwaasoo ahaa shir weyn oo waxay ka yimaadeen meesha xaamaad laga soo galo iyo ilaa durdurka masar oo rabbiga ilaaheenna ah hortiisa waxay ku iidayeen toddoba maalmood iyo toddoba maalmood oo isku ah afar iyo toban beri oo maalintii siddeedaad ayuu dadkii diray oo iyana intay boqorkii u duceeyeen ayay toondhooyinkoodii tageen iyagoo faraxsan oo qalbigoodu kaga raynraynaya wanaaggii oo dhan oo uu rabbigu u sameeyey addoonkiisii daa'uud iyo dadkiisii reer binu israa'iilba boqoraddii koowaad cutubka sagaalaad oo sulaymaan markuu dhammeeyey dhismihii guriga rabbiga iyo gurigii boqorka iyo kulli wixii uu damacsanaa oo uu ku faraxsanaa inuu sameeyo oo dhan ayaa rabbigu sulaymaan mar labaad u muuqday siduu markii hore gebicoon ugu muuqday oo kale oo rabbigu wuxuu ku yidhi waan maqlay tukashadaadii iyo baryootankaagii aad hortayda ku samaysay oo quduus baan ka dhigay gurigan aad dhistay si magacayga weligiisba halkaas loogu daayo oo indhahayga iyo qalbigayguna halkaasay joogi doonaan weligood iyo weligoodba oo adiguna haddaad sidii aabbaha daa'uud oo kale hortayda ugu socotid qalbi daacad ah iyo qumanaan si aad u yeeshid wax alle wixii aan kugu amray oo aad u xajisid qaynuunadayda iyo xukumadayda dee markaasaan dhisi doonaa oo aan weligiis waarin doonaa carshiga boqortooyadaada ee reer binu israa'iil u taliya sidaan ugu ballan qaaday aabbaha daa'uud markaan ku idhi nin carshiga dalka israa'iil ku fadhiista lagaa waayi maayo laakiinse idinka ama carruurtiinnu haddaad la socodkayga ka leexataan oo aydnaan dhowrin amaradayda iyo qaynuunadayda aan idin hor dhigay laakiinse aad intaad tagtaan ilaahyo kale u adeegtaan oo caabuddaan dee markaasaan reer binu israa'iil ka goyn doonaa dalkii aan siiyey oo gurigan aan magacayga aawadiis quduus uga dhigayna hortaydaan ka tuuri doonaa oo reer binu israa'iilna markaas waxay dadyowga oo dhan ku dhex noqon doonaan mahmaah iyo halqabsi oo inkastoo gurigaannu dheer yahay haddana mid walba oo ag maraaba wuu la yaabi doonaa oo wuu ku fooriyi doonaa oo wuxuu odhan doonaa rabbigu muxuu sidaan uga dhigay dalkan iyo gurigan oo waxaa lagu jawaabi doonaa waxay ka tageen rabbigii ilaahood ahaa oo awayaashood ka soo bixiyey dalkii masar oo waxay raaceen ilaahyo kale wayna caabudeen oo u adeegeen oo sidaas daraaddeed baa rabbigu xumaantan oo dhan ugu soo dejiyey oo markay dhammaadeen labaatankii sannadood ee uu saleymaan labadii guri dhisayey kuwaasuu ahaa gurigii rabbiga iyo gurigii boqorka ayuu boqor sulaymaan xiidhaam siiyey labaatan magaalo oo ku tiil dalkii galiili maxaa yeele xiiraam oo ahaa boqorkii turos wuxuu sulaymaan siiyey qoryo keder ah iyo qoryo beeroosh ah iyo dahab in alle intuu doonayey oo xiiraamna wuxuu turos uga soo kacay inuu arko magaalooyinkii sulaymaan siiyey kumana uu farxin markaasuu yidhi walaalkayow magaalooyinkan aad i siisay waa maxay kolkaasuu magaalooyinkii u bixiyey dalkii kaabuul oo ilaa maantadaanna waa la yidhaahdaa xiiraamna wuxuu boqorkii u diray boqol iyo labaatan tallantii oo dahab ah oo sababtii uu sulaymaan shaqaalayaashii u doortay waxay ahayd inuu dhiso gurigii rabbiga iyo gurigii uu isagu lahaa iyo millo iyo derbigii yeruusalaam iyo xaasoor iyo megiddo iyo geysar waayo fircoon oo ahaa boqorkii masar mar horuu tegey oo geysar qabsaday oo gubay oo wuxuu laayey dadkii reer kancaan oo magaalada degganaa oo qayb ahaan ayuu u siiyey gabadhiisii sulaymaan u dhaxday markaasaa sulaymaan dhisay geysar iyo beyd xorontii hoose iyo bacalaad iyo taamaar oo ku dhex tiil cidladii dalka iyo magaalooyinkii wax lagu kaydin jiray ee uu sulaymaan lahaa oo dhan iyo magaalooyinkii gaari fardoodkiisa iyo magaalooyinkii fardoolaydiisa iyo wixii uu salaymaal jeclaaday inuu ka dhisto yeruusalaam iyo lubnaan iyo dalkii uu boqorka ka ahaa oo dhan oo weliba dadkii ka haray reer amoon iyo reer xeed iyo reer feris iyo reer xiwi iyo reer yeebus oo aan reer binu israa'iil ahayn kuwaas farcankoodii dalka ku hadhay oo aanay reer binu israa'iil karin inay wada baabi'iyaan sulaymaan wuxuu ka dhigtay addoommo ilaa maantadan la joogo laakiinse reer binu israa'iil sulaymaan addoommo kama dhigan waxayse ahaayeen raggii dagaalyahannada ahaa iyo madiidinadiisii iyo amiiradiisii iyo saraakiishiisii iyo talayayaashiisii gaari fardoodkiisa iyo fardooleydiisaba kuwaanu waxay ahaayeen saraakiishii sulaymaan hawshiisa u talin jiray oo ahaa shan boqol iyo konton nin oo u taliya dadka hawsha qabta laakiinse gabadhii fircoon waxay ka soo baxday magaaladii daa'uud oo gashay gurigeedii uu sulaymaan iyada u dhisay markaasuu haddana wuxuu dhisay millo oo sannadiiba saddex jeer ayuu sulaymaan meeshii allabariga oo uu rabbiga u dhisay ku bixi jiray qurbaanno la gubo iyo qurbaanno nabaaddiino oo girgirihii rabbiga hor yiilna wuxuu ku gubi jiray foox oo saasuu gurigii ku dhammeeyey markaasaa boqor sulaymaan dooniyo ku sameeyey cisyoon geber taasoo ku taal eelood dhinaceeda ee ah xeebta badda cas ee ku taal dalka edom oo xiiraamna wuxuu dooniyihii raaciyey addoommadiisii baxriyiinta ahaa oo badda aqoonta u lahaa oo waxaa wada jiray iyaga iyo addoommadii sulaymaan waxayna yimaadeen oofir oo halkaasay boqor sulaymaan uga keeneen afar boqol iyo labaatan talanti oo dahab ah boqoraddii koowaad cutubka tobanaad boqoraddii sheebaa markay maqashay sulaymaan warkiisii ku saabsanaa xagga magaca rabbiga ayay ugu timid inay ku imtixaanto su'aalo ad adag oo waxay yeruusalaam la timid dad aad u badan iyo awr badan oo ay ku raran yihiin uunsi iyo dahab aad u badan iyo dhagaxyo qaali ah oo markay sulaymaan u timid wixii qalbigeeda ku jiray oo dhan ayay kala hadashay sulaymaanna wuxuu uga jawaabay su'aalaheedii oo dhan oo wax boqorka ka qarsoonaa oo uusan u sheegin ma jirin boqoraddii sheebaana markay aragtay xigmaddii sulaymaan oo dhan iyo gurigii uu u dhisay iyo cuntadii miiskiisa iyo fadhigii addoommadiisa iyo hawshii adeegayaashiisa iyo dharkoodii iyo kuwiisii cabniinka siin jiray iyo wixii uu guriga rabbiga ku fuuli jiray naf dambe iyadii kuma hadhin markaasay boqorkii ku tidhi warkii aan dalkaygii ku maqlay ee ku saabsanaa falliimahaaga iyo xigmaddaadu run buu ahaa habase yeeshee ereyadaas ma aan rumaysan jeeraan imid oo ay indhahaygu arkeen oo weliba barna la iima sheegin xigmaddaada iyo barwaaqadaadu way ka sii badan yihiin warkii aan maqlay waxaa faraxsan raggaaga oo waxaa faraxsan addoommadaadaan had iyo goorba hortaada taagan oo xigmaddaadana maqla waxaa mahadle rabbiga ilaahaaga ah oo kugu farxay inuu kugu fadhiisiyo carshiga reer binu israa'iil rabbigu weligiisba wuu jeclaaday reer binu israa'iil oo sidaas aawadeed ayuu boqor kaaga dhigay inaad samaysid xukun iyo caddaalad markaasay boqorkii siisay boqol iyo labaatan talanti oo dahab ah iyo uunsi fara badan iyo dhagaxyo qaali ah uma imaan uunsi dambe oo u badan sidii kii boqoradda sheebaa ay siisay boqor sulaymaan oo xiiraam doonyihiisii oofir dahab ka keenay waxay kaloo oofir ka keeneen geedo almuug ah oo badan iyo dhagaxyo qaali ah oo boqorkiina geedihii almuugga ahaa ayuu tiirar uga dhigay gurigii rabbiga iyo gurigii boqorka oo wuxuu kaloo nimankii gabayaaga ahaa uga sameeyey kataarado iyo shareerado oo ilaa maantadan la joogo geedo almuug ah oo kuwaas oo kale ah ma imaan lamana arkin oo boqor sulaymaanna wuxuu boqoraddii sheebaa siiyey wax alla wixii ay doonaysay oo dhan oo ay weyddiisatay oo ayaan ku jirin wixii uu sulaymaan u siiyey sharafta boqornimadiisa markaasay noqotay oo dalkeedii tagtay iyadii iyo addoommadeediiba haddaba dahabkii sannad kasta sulaymaan uu imaan jiray miisaankiisa wuxuu ahaa lix boqol iyo lix iyo lixdan talanti oo dahab ah oo intaasuna kuma jirin wixii ay keeni jireen gedislayda iyo beecmushtarayaasha iyo boqorradii dalka carabta oo dhan iyo talayaashii waddanka markaasaa boqor sulaymaan wuxuu sameeyey laba boqol oo gaashaan waaweyn oo dahab la tumay ah oo gaashaan weynba waxaa galay lix boqol oo shekel oo dahab ah oo haddana wuxuu kaloo sameeyey saddex boqol oo gaashaan oo yaryar oo dahab la tumay ah oo gaashaan yarba waxaa galay saddex mina oo dahab ah markaasaa boqorku iyagii dhigay gurigii ku yiil kaynta lubnaan oo weliba boqorku wuxuu kaloo sameeyey carshi weyn oo foolmaroodi ah oo wuxuu ku dahaaray dahabkii ugu fiicnaa carshigu wuxuu lahaa jaranjaro lix tallaabo ah oo carshiga xaggiisa sare ee dambana way wareegsanayd oo kursiga meeshiisa lagu fadhiisto labadeeda dhinacba waxay lahayd meelo xusullada la saarto oo meelaha xusullada la saartana dhinacooda waxaa taagnaa laba libaax oo jaranjaradii lixdeedii tillaabo labadooda dhinac waxaa ka taagnaa laba iyo toban libaax oo boqortooyana saas oo kale looguma samayn oo boqor sulaymaan weelashiisii wax lagu cabi jiray oo dhammu waxay wada ahaayeen dahab gurigii kaynta lubnaan weelashiisii oo dhammuna waxay wada ahaayeen dahab saafi ah oo midna lagama samayn lacag waayo wakhtigii sulaymaan lacag waxba qiimo ma lahayn maxaa yeelay boqorku wuxuu badda ku lahaa dooniyo tarshiish u dhoofa oo ay la jiraan xiiraam dooniyihiisa oo saddexdii sannadoodba mar bay dooniyihii tarshiish imaan jireen oo waxay keeni jireen dahab iyo lacag iyo foolmaroodi iyo daayeero iyo daa'uusyo sidaasuu boqor sulaymaan xagga maalka iyo xagga xigmaddaba ugaga hor maray boqorradii dunida oo dhan oo dunida oo dhammuna waxay doondooneen sulaymaan inay arkaan oo ay maqlaan xigmaddii ilaah qalbigiisa geliyey oo nin weliba wuxuu sannad kasta u keeni jiray hadiyaddiis oo ay ka mid yihiin weelal lacag ah iyo weelal dahab ah iyo dhar iyo hub iyo uunsi iyo fardo iyo baqlo sulaymaanna wuxuu urursaday gaari fardood iyo rag fardooley ah oo wuxuu lahaa kun iyo afar boqol oo gaari faras iyo laba iyo toban kun oo nin oo fardooley ah oo wuxuu fadhiisiyey magaalooyinkii gaari fardoodka oo qaarna boqorkay yeruusaleem la joogeen oo boqorku wuxuu lacag yeruusaleem kaga dhigay sida dhagaxyo oo kale oo geedo keder ahna wuxuu u soo badiyey oo ka dhigay sida geedaha darayga ah oo dhulka hoose ka baxa oo kale fardihii sulaymaan haystayna waxaa laga keenay dalka masar oo boqorka baacmushtarayaashiisii ayaa raxan raxan u soo kaxeeyey iyagoo raxanba iib gaar ah siiyey oo gaari faras wuxuu masar kaga soo bixi jiray lix boqol oo sheqel oo lacag ah farasna boqol iyo konton sheqel oo saasoo kaley ugu wada keeni jireen boqorraddii reer xeed oo dhan iyo boqorraddii reer suuriyaba boqorraddii koowaad cutubka toban iyo koowaad oo boqor sulaymaan wuxuu jeclaaday naago badan oo qalaad oo aan gabadhii fircoon ahayn naagahaas oo ahaa reer mo'aab iyo reer camoon iyo reer edom iyo reer sidon iyo reer xeed oo qaruumahaasuna waxay ahaayeen kuwii rabbigu reer binu israa'iil ku yidhi idinku ha dhex gelinna iyana yaanay idinsoo dhex gelin waayo hubaal qalbiyadiinna waxay u jeedinayaan xagga ilaahyadooda oo sulaymaan kuwaasuu caashiq u qabtay oo wuxuu lahaa toddoban boqol oo naagood oo marwooyin ah iyo saddex boqol oo naagood oo addoommo ah oo naagihiisana qalbigiisii way sii jeediyeen oo markii sulaymaan gaboobay ayaa naagihiisii qalbigiisii u jeediyeen ilaahyo kale xaggood oo qalbigiisuna kuma qumanayn xagga rabbiga ilaahiisa ahaa sidii qalbigii aabbihiis daa'uud ahaa oo kale waayo sulaymaan wuxuu raacay cashtarood oo ahayd ilaahaddii reer sidoon iyo milikoon oo ahaa karaahiyadii ay reer camoon caabudi jireen oo sulaymaan wuxuu sameeyey wax rabbiga hortiisa sharku ah oo dhammaantiis ma uu raacin rabbiga sidii aabbihiis daa'uud markaasaa sulaymaan wuxuu meel sare uga dhisay buurtii yeruusaleem ku hortiil kemosh oo ahaa karaahiyadii reer mo'aab iyo moloq oo ahaa karaahiyadii reer camoon oo sidaasuu ugu wada sameeyey naagihiisii qalaadaa oo dhan kuwaasoo uunsi ushidi jiray allabarina u bixin jiray ilaahyadooda oo rabbigu sulaymaan buu u carooday maxaa yeelay qalbigiisii ayaa ka jeestay rabbiga ilaaha reer binu israa'iil ah oo isaga labada jeer u muuqday oo ku amray wax ku saabsan waxaan kuwaasoo ah inuusan raacin ilaahyo kale laakiinse isagu ma uu xajin wixii rabbigu ku amray sidaas daraaddeed rabbigu wuxuu sulaymaan ku yidhi waxaan aad samaysay aawadiis ayaan boqortooyada kaaga xoogayaa oo waxaan siinayaa addoonkaaga maxaa yeelay ma aad xajin axdigaygii iyo qaynuunnadaydii aan kugu amray habase yeeshee intaad nooshahay saas yeeli maayo aabbaha daa'uud aawadiis laakiinse waxaan kaa xoogayaa wiilkaaga oo weliba boqortooyada oo dhan ka wada xoogi maayo laakiinse qabiil ayaan wiilkaaga siinayaa addoonkayga daa'uud aawadiis iyo yeruusaleem oo aan doortay aawadeed markaasaa rabbigu wuxuu sulaymaan ku kiciyey cadow kaasoo ahaa haddaad oo reer edoom ahaa oo ka soo farcamay boqorka edom markii daa'uud edom joogay oo yoo'aab oo ahaa sirkaalkii ciidankuna halkaas u tegey inuu soo aaso dadkii la laayey kuwaasoo ahaa wixii lab ahaa ee uu edom ku wada laayey oo dhan waayo yoo'aab iyo reer binu israa'iil oo dhammu halkaasay iska joogeen intii lix bilood ah ilaa uu wada jaray wixii lab ahaa ee edom joogay oo dhan waxaa cararay haddaad iyo dhowr reer edoom ah oo ahaa addoommadii aabbihiis inay tagaan dalka masar oo haddaadna kolkaas weli inan yar buu ahaa oo waxay ka ambabaxeen midyaan oo faaraan tageen oo rag bay faaraan ka sii kaxaysteen oo waxay yimaadeen dalkii masar kolkaasay u tageen fircoon oo ahaa boqorkii masar oo isna wuxuu siiyey guri cuntona joogtuu uga dhigay dhulna wuu siiyey haddaadna raallinimo weyn buu ka helay fircoon oo xataa wuxuu u guuriyey naagtiisii walaasheed taasoo la dhalatay boqoraddii taxfenees oo taxfenees walaasheed waxay isagii u dhashay wiilkiisii genubaad kaasoo ay taxfenees guriga fircoon kaga gudhisay oo genubaad guriga fircoon ayuu joogi jiray isagoo la jooga fircoon wiilashiisa oo markii haddaad masar ku maqlay in daa'uud dhintay oo la seexday awooyaashiis yoo'aab oo sirkaalkii ciidanka ahaana dhintay ayuu fircoon ku yidhi isii daa aan dalkaygii tage markaasaa fircoon ku yidhi war intaad ila joogtay maxaad iga weyday oo aad u doonaysaa inaad dalkaagii tagto isna wuxuu ugu jawaabay waxba laakiinse sii daa aan tagee oo ilaah haddana wuxuu ku kiciyey cadow kale oo kaasuna wuxuu ahaa reesoon ina elyaadac kaasoo ka cararay sayidkiisii haddaceesar oo boqorkii soobah ahaa oo rag buu soo urursaday guutana sirkaal buu u noqday markii daa'uud kuwii soobah laayey oo dimashaq bay tageen oo halkaasay iska degeen oo dimashaq wax ku xukumeen oo wakhtigii sulaymaan noolaa oo dhan cadow buu u ahaa reer binu israa'iil oo waxaa kaloo wehliyey beelaayadii haddaad ku sameeyey oo intuu reer binu israa'iil u karaahsaday ayuu suuriya boqor u noqday oo waxaa kaloo jiray yaaraabcaam ina nebaad oo ahaa reer efrayaad oo seeraadaah degganaa kaasu wuxuu ahaa sulaymaan addoonkiisa oo hooyadiis magaceeda waxaa la odhan jiray saruucaah waxayna ahayd naag carmal ah oo isna gacantu boqorka u qaaday tan waxa weeye sababtii uu boqorkii gacanta ugu qaaday sulaymaan wuxuu dhisay millo oo uu hagaajiyey dildilaaci magaaladii aabbihiis daa'uud oo ninkii yaraabcaabna wuxuu ahaa nin xoog leh markaasaa sulaymaan wuxuu arkay in ninka dhallinyaru yahay nin aad u shaqeeya kolkaasuu madax uga dhigay hawshii reer yuusuf oo dhan oo waagaas waxay noqotay markii yaramcaam yeruusaalem ka tegey inuu nebi axiyaah oo ahaa reer shiilo isagii jidka ka helay oo axiyaahna dhar cusub buu qabay oo labadooda keliya ayaa berin joogay markaasaa axiyaah qabsaday dharkii cusbaa oo uu qabay oo wuxuu u kala jeexjeexay laba iyo toban meelood kolkaasuu yarabcaam ku yidhi toban meelood qaado waayo rabbiga ilaah reer binu israa'iil ah wuxuu leeyahay boqortooyada waan ka xoogayaa sulaymaan oo toban qabiil ayaan ku siinayaa laakiinse qabiil isagaa u haysanaya addoonkaygii daa'uud aawadiis iyo yeruusaalem oo ah magaaladii aan qabiilooyinka reer binu israa'iil oo dhan ka doortay aawadeed maxaa yeelay way idayriyeen oo waxay caabudeen ashtareed oo ilaahadii reer sidoon ah iyo kemosh oo ah ilaahay reer mo'aab iyo milkoom oo ah ilaahay reer camoon oo jidadkaygiinna kuma ay socon inay sameeyaan waxa hortayda ku quman iyo inay dhowraan qaynuunadayda iyo xukumadayda sidii aabbihiis daa'uud yeeli jiray oo kale habase yeeshee boqortooyada oo dhan ka wada qaadi maayo laakiinse cimrigiisa oo dhan amiir baan ka dhigayaa addoonkaygii daa'uud oo aan doortay aawadiis maxaa yeelay wuxuu dhowray amarradaydii iyo qaynuunadaydii laakiinse boqortooyada waxaan ka qaadayaa wiilkiisa oo adigaan ku siinayaa toban qabiil oo wiilkiisana waxaan siinayaa qabiil keliya in addoonkaygii daa'uud had iyo goorba hortayda laambad ku haysto yeruusaalem dhexdeeda taasoo ah magaaladii aan u doortay inaan magacayga halkaas dhigo oo waan ku qaadan doonaa oo waxaad boqor u ahaan doontaa siday naftaadu doonayso oo dalka israa'iilna boqor baad ka noqon doontaa oo haddaad maqasho waxa aan kugu amro oo dhan oo aad jidadkaygana ku socotid oo aad samaysid waxa hortayda ku quman oo aad dhowrtid qaynuunadayda iyo amarradayda sidii addoonkaygii daa'uud yeeli jiray oo kale ayaan kula jiri doonaa oo waxaan kuu dhisi doonaa reer ammaan ah sidii aan daa'uud ugu dhisay oo kale oo weliba dalka israa'iilna adigaan ku siinayaa oo taas aawadeed daa'uud farcankiisa waan dhibayaa laakiinse dhibka ku waarin maayo sidaas daraaddeed sulaymaan wuxuu damcay inuu yaraabcaam dilo laakiinse yaraabcaam wuu kacay oo wuxuu u cararay dalka masar oo u tegay shiishaaq oo ahaa boqorkii masar oo tan iyo markii sulaymaan geeriyooday ayuu dalka masar iska joogay haddaba sulaymaan faliimihiisii kale iyo wixii uu sameeyey oo dhan iyo xigmaddiisiiba sow kuma qorna kitaabkii faliimaha sulaymaan oo wakhtigii sulaymaan reer binu israa'iil oo dhan yeruusaalem boqorka uga ahaa wuxuu ahaa afartan sannadood markaasaa sulaymaan dhintay oo la seexday awowayaashiis oo waxaa lagu aasay magaaladii aabbihiis daa'uud oo wiilkiisii rexebcaam ayaa meeshiisii boqor ka noqday boqoraddii koowaad cutubka toban iyo labaad markaasaa rexeebcaam wuxuu tegey shekem maxaa yeelay reer binu israa'iil oo dhammu waxay yimaadeen shekem inay isaga ku soo boqraan oo markii yaramcaam ina neebaad taas maqlay ayaa yaramcaam iyo shirkii reer binu israa'iil oo dhammu u yimaadeen waayo yaramcaam wuxuu weli joogay dalkii masar oo uu boqor sulaymaan kaga cararay oo yaramcaamna wuxuu iska joogay dalka masar laakiinse waa loo cid diray oo loo yeedhay markaasay raxamcaam la hadleen oo waxay ku yidhaahdeen war aabbaha harqood daran buu na saaray haddaba noo fududee hawshii aabbaha oo adkayd iyo harqoodkiisii cuslaa oo uuna saaray annana waannu ku adeegaynaa markaasuu ku yidhi bal intii saddex maalmood ah iga maqnaada dabadeedna igu soo noqda markaasaa dadkii ka tegey markaasaa boqor reexaabcaam la tashaday odayaashii aabbihii sulaymaan intuu noolaa hor joogi jiray oo wuxuu ku yidhi war maxaad igula talinaysaan oo aan dadkan jawaab ugu celiyaa oo intay la hadleen ayay ku yidhaahdeen maanta haddaad doonayso inaad dadkan addoon u ahaatid oo aad u adeegtid haddaba u jawaab oo waxaad kula hadashaa erayo wanaagsan oo markaasay weligood addoommo ku ahaanayaan laakiinse wuu ka tegey taladii odayaashu kula taliyeen oo haddana wuxuu la arrinsaday raggii dhallinyarada ahaa oo isaga la koray ee hortiisa joogay oo wuxuu iyagu ku yidhi war maxaad igula talinaysaan oo aan jawaab ugu celinnaa dadkan ila hadlay oo igu yidhi war harqoodkii aabbaha na saaray noo fududee markaasay raggii dhallinyaraha oo isaga la koray la hadleen oo waxay ku yidhaahdeen la hadal dadkii kula hadlay oo kugu yidhi aabbaha harqood daran buu na saaray ee adigu noo fududee oo waxaad ku tidhaahdaa faryaraydaydu waa ka sii dhumuc weyn tahay aabbahay dhexdiisa haddaba meeshii aabbahay harqood culus idinka saaray anna culays baan idinku sii darayaa oo aabbahay wuxuu idinku edbin jiray shaabuugyo laakiinse anigu waxaan idinku edbinayaa hangarayallayaal sidaas daraaddeed yaraamcaam iyo dadkii oo dhammuba maalintii saddexaad ayay raxaabcaam u yimaadeen siduu boqorku hore ugu amray markuu ku yidhi maalinta saddexaad igu soo noqda markaasaa boqorkii ka tegey taladii ragga odayaasha ahaa oo dadkiina si qalafsan ayuu ugu jawaabay oo wuxuu kula hadlay taladii raggii dhalinta yaraa oo ku yidhi aabbahay harqood culus buu idin saaray laakiinse anna culays kalaan idinku sii darayaa aabbahay wuxuu idinku edbin jiray shaabuugyo laakiinse anigu waxaan idinku edbinayaa hangaralayaal sidaas daraaddeed boqorkii dadkii ma u dhegaysan waayo taasu waxay ahayd wax rabbiga xaggiisa ka yimid si uu u adkeeyo ereygiisii rabbigu kula hadlay yaraabcaam ina nebeed oo uu ugu soo dhiibay axiyaah kii reer shiilooh oo dadkii israa'iil oo dhammuna markay arkeen inaan boqorku dhegaysan ayaa dadkii waxay boqorkii ugu jawaabeen oo ku yidhaahdeen bal maxaan qayb ku leennahay daa'uud dhaxalna kuma lihin inayeesay haddaba dadkii israa'iilow teendhooyinkiinnii taga oo daa'uudow bal eeg reerkaagii waa kuu kaas markaasay dadkii israa'iil tageen teendhooyinkoodii laakiinse raxiimcaam wuxuu boqor u ahaa intii reer binu israa'iil ahayd ee deggeneed magaalooyinka reer yahuudah markaasaa boqor raxiibcaam wuxuu diray addooraam oo cashuurta u sarreeyey oo dadkii israa'iil oo dhammu dhagax bay la dhaceen wuuna dhintay markaasaa boqor raxiibcaam ku degdegay inuu fuulo gaarifaraskiisii si uu yeruusalaam ugu cararo sidaasay dadkii israa'iil ugu caasiyoobeen daa'uud reerkiisii ilaa maantadan la joogo oo markii dadkii israa'iil maqleen in yaraamcaam soo noqday ayay u ciddireen oo shirkii ugu yeedheen oo waxay ka dhigteen boqor u taliya dadkii israa'iil oo dhan oo reerkii daa'uudna nin qura ma raacin qabiilkii reer yahuuda mooyaane oo raxiibcaamna markuu yeruusalaam tegey wuxuu reer yahuuda oo dhan iyo qabiilkii reer benyamin ka soo shiriyey boqol iyo siddeetan kun oo rag la doortay oo dagaalyahan ahaa si ay dadkii israa'iil ula diriraan oo ay boqortooyadii mar kale ugu soo celiyaan raxiimcaam ina sulaymaan laakiinse shemacyaah oo nin ilaah ahaa waxaa u yimid ereygii ilaah oo leh la hadal raxiimcaam ina sulaymaan oo reer yahuuda boqorka u ah iyo reer yahuuda iyo reer benyamin iyo dadka intiisa kale oo dhanba oo waxaad ku tidhaahdaa rabbigu wuxuu leeyahay waa inaydnaan kor u bixin oo aydnaan walaalihiin dadka israa'iil la diriirin nin waliba gurigiisii ha ku noqdo waayo waxaannu anigu iga yimid sidaas aawadeed way maqleen ereygii rabbiga oo intay noqdeen ayay iska tageen sidii ereyga rabbigu ahaa markaasaa yaraamcaam wuxuu dhisay shekem oo ku taal dalka buuraha leh oo reer efrayiim halkaasuuna iska degay oo haddana halkaas wuu ka tegey oo wuxuu dhisay fenuu'eel markaasaa yaraamcaam wuxuu qalbiga iska yidhi haddaba boqortooyadu waxay u noqon doontaa reerkii daa'uud oo haddii dadkaannu yeruusaleem tagaan inay rabbiga allabaryo ugu bixiyaan dee markaas qalbigooda wuxuu u noqon doonaa sayidkoodii kaasoo ah raxeeb caam ee boqor u ah reer yahuuda ah oo markaasay idiiri doonaan waxayna u noqon doonaan raxeeb caam ee ah boqorka reer yahuuda markaasaa boqorkii tashaday oo wuxuu sameeyey laba weylood oo dahab ah oo wuxuu dadkii ku yidhi dadkii israa'iilow aad bay idinku dhib badan tahay inaad yeruusaleem tagtaan haddaba bal eega ilaahyadiinnii idinka keenay dalkii masar oo labadii weylood middood wuxuu dhigay beytel tii kalena wuxuu dhigay daan haddaba taasu waxay noqotay dembi maxaa yeelay dadkii waxay u tegi jireen inay middood caabudaan xataa ilaa daan oo wuxuu kaloo sameeyey guryo meelo sarsare ah oo wuxuu wadaaddo ka dhex doortay dadkii aan reer laawi ahayn oo dhan oo haddana yaraamcaam wuxuu sameeyey iid u eg tii reer yahuud ah oo ahayd bisha siddeedaad maalinteeda shan iyo tobnaad oo wuxuu u baxay meeshii allabariga sidaasuu beytel ku sameeyey isagoo allabari u bixinaya weylihii uu u sameeyey oo wadaaddadii meelaha sarsare ee uu doortayna wuxuu geeyey beytel oo meeshii allabariga ee uu beytel ka sameeyeyna wuxuu u baxay bishii siddeedaad maalinteedii shan iyo tobnaad oo taasna waxay ahayd bishii uu qalbigiisa ka tashaday oo iid buu u sameeyey dadkii israa'iil oo meeshii allabariguu ugu baxay inuu fooxshido boqoraddii koowaad cutubka toban iyo saddexaad markaasaa waxaa yahuudaha ka yimid nin ilaah oo ereygii rabbiga ku yimid beytel oo yaraabcaamna wuxuu ag taagnaa meeshii allabariga inuu foox shido aawadeed markaasuu wax ka gees ah meeshii allabariga ku qayliyey sidii rabbigu ku amray oo wuxuu yidhi meeshii allabarigay meeshii allabarigay rabbigu wuxuu leeyahay reer daa'uud waxaa u dhalan doona wiil magaciisa la yidhaahdo yoosiyaah oo isna dushaada wuxuu ku qali doonaa wadaaddada meelaha sarsare ee dushaada fooxa ku shida oo waxaa dushaada lagu gubi doonaa dad lafihiis oo isla maalintaasba calaamad buu tusay oo wuxuu yidhi tan waa calaamaddii rabbigu ku hadlay bal ogaada meesha allabarigu way kala dilaaci doontaa oo dambaska saaranuna wuu soo daadan doonaa oo markii boqorkii maqlay hadalkii ninka ilaah uu ku qayliyey ee ka geeska ahaa meeshii allabariga oo beytel ku tiil ayuu yaraabcaam gacanta ka soo fidiyey meeshii allabariga oo wuxuu yidhi war ninka qabta oo gacantii uu isaga ku fidiyeyna way qallashay mar dambana wuu soo laabi kari waayey oo meeshii allabariguna way kala dilaacday oo dambaskiinna wuu ka soo daatay meeshii allabariga sidii calaamaddii uu ninka ilaah bixiyey ee rabbigu ku amray markaasaa boqorkii ugu jawaabay ninkii ilaah haddaba rabbiga ilaahaaga ah raallinimo iiga bari oo ii ducee in gacantaydu ii soo noqoto aawadeed markaasaa ninkii ilaah rabbiga baryey oo boqorkiina gacantiisii way u soo noqotay oo waxay u noqotay sidii ay markii hore ahayd dabadeedna boqorkii wuxuu ninkii ilaah ku yidhi kaalay guriga ii raac oo isqabooji oo anna waan ku abaalgudayaa kolkaasaa ninkii ilaah wuxuu boqorkii ku yidhi xataa haddaad gurigaaga barkiis isiinayso ku raaci maayo oo innaba kibisna ku cuni maayo biyona ka cabi maayo meeshaan waayo ereyga rabbiga ayaa saas igu amray oo yidhi waa inaadan kibis cunin biyona cabin waana inaadan dib u sii qaadin jidkii aad soo martay oo sidaas daraaddeed jid kaluu maray dib umana uu sii qaadin jidkii uu beytel u soo maray waagaas waxaa beytel degganaa nebi duq ah oo wiilashiisii midkood baa u yimid oo u soo sheegay kulli shuqulladii ninka ilaah maalintaas beytel ku sameeyey oo erayadii uu boqorka kula hadlayna aabbahood way u soo sheegeen markaasaa aabbahood ku yidhi jidkee buu qaaday oo wiilashiisuna way arkeen jidkii ninkii ilaah oo yahuudaah ka yimid qaaday markaasuu wiilashii ku yidhi war dameerka ii kooreeya dameerkiina way u kooreeyeen oo isna wuu fuulay oo ninkii ilaah wuu daba galay oo helay isagoo geed hoos fadhiya kolkaasuu ku yidhi war ma waxaa tahay ninkii ilaah oo yahuudaah ka yimid isna wuxuu yidhi haah waan ahay markaasuu ku yidhi kaalay oo gurigaygii ii raac aad kibis soo cuntide isna wuxuu yidhi kari maayo inaan kula noqdo iyo inaan gurigaaga galo toona halkan innaba kibis kugula cuni maayo biyana kugula cabi maayo waayo ereyga rabbigu wuxuu igu yidhi waa inaadan meeshaas kibis ku cunin biyano ka cabin jidkii aad soo martayna dib ha u sii qaadin isna wuxuu ku yidhi war amba waxaan ahay nebi kula mid ah oo malaa'ig baa ereygii rabbiga igula hadashay oo igu tiri isaga soo celi oo gurigaaga keen inuu kibis cuno oo biyo cabo laakiinse been buu u sheegay sidaas daraaddeed wuu la noqday oo gurigiisii buu kibis ka cunay biyana ka cabay markaasaa intay miiska wada fadhiyeen uu ereygii rabbigu u yimid nebigii soo celiyey wuuna ku qayliyey ninkii ilaah oo yahuudaah ka yimid oo ku yidhi rabbigu wuxuu leeyahay caasi baad ku noqotay rabbiga mana aadan xajin amarkii rabbiga ilaahaaga ahu kugu amray laakiinse waad soo noqotay oo kibis baad ku cuntay biyana waad ku cabtay meeshii uu kugu yidhi kibis ha ku cunin biyana ha ku cabin sidaas daraaddeed meydkaagu gaari maayo xabaashii awooyaashaa oo markuu kibis cunay oo biyo cabay dabadeed ayuu dameerkiisii u kooreeyey nebigii uu soo celiyey oo markuu ka tegey ayaa libaax jidkii kaga hor yimid wuuna dilay isagii oo meydkiisiina waxaa lagu tuuray jidka dhexdiisa oo dameerkiina wuu ag taagnaay libaaxiina wuxuu dhinac taagnaa meydka oo bal eeg dad baa soo ag maray oo waxay arkeen meydka jidka lagu tuuray iyo libaaxa meydka agtiisa taagan oo waxay yimaadeen magaaladii nebiga duqa ahu degganaa markaasay dadkii u sheegeen oo nebigii isaga jidka ka soo celiyey markuu taas maqlay ayuu yidhi waa ninkii ilaah oo ku caasiyoobay rabbiga oo sidaas daraaddeed ayuu rabbigu isaga ugu gacan gashay libaaxa dildilaacsaday oo dilay taasuna waa sidii uu ahaa ereyguu rabbigu kula hadlay markaasuu wiilashii la hadlay oo ku yidhi war dameerka ii kooreeya oo iyana way u kooreeyeen kolkaasuu tegey oo wuxuu helay meydkiisii oo jidka dhex yaal iyo dameerkii iyo libaaxii oo meydka ag taagan libaaxiina meydkii ma cunin dameerkiina ma dildilaacsan oo nebigiina wuxuu qaaday meydkii ninkii ilaah oo kor saaray dameerkii wuuna soo celiyey markaasuu yimid magaaladii nebigii duqa ahaa inuu halkaas ku aaso oo ugu baroorto oo xabaashiisii uu isagu lahaa ayuu meydkiisii geliyey wayna u baroorteen oo yidhaahdeen hoognay walaalkayow oo markuu aasay dabadeed ayuu wiilashiisii la hadlay oo ku yidhi markaan dhinto igu xabaala xabaashii ninkii ilaah lagu xabaalay oo lafahayga lafihiisa agdhiga waayo hadalkii uu amarkii rabbiga ku qayliyey ee ka geeska ahaa meesha allabariga oo beytel ku taal iyo kulli guryaha meelaha sarsare oo ku yaal magaalooyinka reer samaariya hubaal wuu ahaan doonaa oo waxyaalahaas dabadood yaraamcaam kama uu noqon jidkiisii sharka ahaa laakiinse wuxuu dadkii oo dhan ka doortay wadaaddo meelaha sarsare oo mid kasta oo doonayeyba wuu daahiriyey inay jiraan wadaaddo meelaha sarsare oo taasuna dembi bay u noqotay reer yaraabcaam iyo xataa inay gooyso oo dhulka ka baabi'iso boqoraddii koowaad cutubka toban iyo afaraad oo waagaas ayaa abiyaah oo ahaa ina yaramcaam bukooday markaasaa yaramcaam wuxuu bilcaantiisii ku yidhi waan ku baryaaye kac oo isbeddel oo yaan lagu aqoon inaad tahay bilcantii yaramcaam oo waxaad tagtaa shiilooh waayo halkaas waxaa jooga nebi axiyaah oo ii sheegay inaan dadkan boqor u ahaanayo oo waxaad qaaddaa toban xabbadood oo kibis ah iyo buskudo iyo ubbo malab ah oo isaga u tag oo wuxuu kuu sheegi doonaa waxa wiilka ku dhici doona oo yaraabcaam bilcaantiisiina sidaasay yeeshay oo waxay u kacday shiilooh oo gurigii axiyaah bay timid haddaba axiyaah waxba ma arki karin waayo indhihiisii waxay la dhaceen duugow aawadiis markaasaa rabbigu wuxuu axiyaah ku yidhi bal eeg yaraamcaam bilcaantiisii ayaa kuugu imaanaysa inay ku weyddiiso wax ku saabsan wiilkeeda maxaa yeelay isagu wuu bukaa haddaba iyada saas iyo saas ku dheh waayo markay kuu timaaddo waxay iska dhigaysaa naag kale oo markii axiyaah maqlay sanqadhii cagaheeda markii ay albaabka soo gashay ayuu ku yidhi soo gal yaraamcaam bilcaantiisiiyey maxaadse isaga dhigaysaa mid kale waayo waxaa la iigu soo kaa dhiibay war xun haddaba tag oo yaraamcaam waxaad ku tidhaahdaa rabbiga ah ilaah reer binu israa'iil wuxuu leeyahay anigu dadka oo dhan waan kaa sara mariyey oo waxaan amiirkaaga dhigay dadkaygii israa'iil oo boqortooyadiina intaan reerkii daa'uud ka soo xoogay ayaan ku siiyey oo weliba ma aadan ahaan sidii addoonkaygii daa'uud kii amarradaydii xajiyey oo qalbigiisa oo dhanna igu raacay inuu sameeyo wixii hortayda ku qumanaa oo keliya laakiinse waxaad samaysay shar ka sii badan kii intii kaa horraysay oo dhan oo waxaad samaysatay ilaahyo kale iyo sanamyo la shubay waanaad iga xanaajisay oo waxaad igu tuurtay gadaashaada sidaas daraaddeed bal ogow shar baan kuu soo dejin doonaa reer yaraabcaam oo yaraamcaam waxaan ka baabi'in doonaa wiil kasta ha ahaado mid kasta oo dalka israa'iil ku dhex xidhan ama mid kasta oo ku dhex furan oo reer yaraamcaam oo dhanna waan xaaqi doonaa ilaa uu wada baaba'o sida digo dibadda loogu xaaqo oo yaraamcaam dadkiisa kii magaalada kaga dhinta waxaa cuni doona eeyaha oo kii duur kaga dhintana waxaa cuni doona haadka samada waayo rabbigu saasuu ku hadlay haddaba kac oo gurigaaga tag oo mar alla markay cagahaagu magaalada galaan ayuu wiilkii dhiman doonaa oo dadka dalka israa'iil oo dhan ayaa u barooran doona oo aasi doona waayo dadka yaraamcaam oo dhan isaga keliya ayaa xabaasha gelaya maxaa yeelay reer yaraamcaam isaga keliya ayaa laga helay wax ku wanaagsan xagga rabbiga ah ilaaha reer binu israa'iil oo weliba rabbigu wuxuu sare kicin doonaa boqor u taliya dadkii israa'iil oo kaasina maalintaas wuxuu baabi'in doonaa reer yaraamcaam laakiinse taasu waa goorma waa haddeer waayo rabbigu wuxuu dadkii israa'iil u layn doonaa sida cawsduur biyo ugu ruxmado oo dadkii israa'iil wuu ka rujin doonaa dalkan wanaagsan oo uu siiyey awowayaashood oo wuxuu ku firdhin doonaa webiga shishadiisa maxaa yeelay waxay samaysteen geedihii asheeraah oo rabbigana saasay uga xanaajiyeen oo rabbigu wuxuu dadka dalka israa'iil u sii daynayaa dembiyadii yaraamcaam dembaabay oo uu dadka dalka israa'iilna dambaajiyey aawadood markaasay yaramcaam bilcaantiisii kacday oo tagtay oo waxay timid tirsaax oo markay guriga iriddiisii soo gaadhay ayaa wiilkii dhintay oo dadkii dalka israa'iil oo dhammu way aaseen wayna u wada baroorteen siduu ahaa ereygii rabbigu ku hadlay ee uu nebigii ahaa addoonkiisii axiyaah u soo dhiibay oo yaraamcaam faliimihiisii kale ee ku saabsanaa siduu u diriray iyo siduu u talin jiray waxay ku qoran yihiin kitaabka taariikhda boqoraddii dalka israa'iil oo yaraamcaamna wuxuu talinayey laba iyo labaatan sannadood markaasuu dhintay oo awoowayaashiis la seexday oo waxaa meeshiisii boqor ka noqday wiilkiisii naadaab oo raxeebcaam ina sulaymaanna boqor buu ka ahaa dalka yahuudaah oo markuu raxiimcaam boqor noqday wuxuu jiray kow iyo afartan sannadood oo toddoba iyo toban sannadood ayuu boqor ku ahaa yeruusalaam oo ahayd magaaladii rabbigu ka doortay qabiilooyinkii reer binu israa'iil oo dhan inuu magaciisa halkaas dhigo oo hooyadiis magaceeduna wuxuu ahaa nacamaa tii reer camoon oo reer yahuudahna waxay sameeyeen wax rabbiga hortiisa shar ku ah oo waxay rabbiga kaga hinaasiyeen dembiyadoodii ay galeen oo ka badnaa kuwii ay awoowayaashood galeen waayo waxay buur kasta oo dheer dusheed iyo geed kasta oo dheer oo doog ah hoostiis ka dhisteen meelo sarsare iyo tiirar iyo geedo casheeraah oo weliba dalka waxaa joogay maqnuudyo oo waxay u wada sameeyeen sidii kulli karaahiyadii ay samayn jireen quruumihii rabbigu ka eryay reer binu israa'iil hortooda oo sannaddii shanaad oo boqor raxeebcaam ayaa shiishaaq oo boqorkii masar ahaa yeruusalaam ku kacay oo wuxuu qaatay khasnadihii guriga rabbiga iyo khasnadihii guriga boqorka oo dhammaantood wuu wada qaatay oo wuxuu kaloo wada qaatay gaashaamadii dahabka ahaa oo sulaymaan sameeyey oo boqor raxeemcaam ayaa meeshoodii ka sameeyey gaashaamo naxaas ah oo wuxuu u dhiibay saraakiishii waardiyayaashii albaabkii guriga boqorka dhowri jiray oo mar alla markii boqorku gurigii rabbiga galo ayay waardiyaashu gaashaamada qaadi jireen oo haddana waxay ku soo celin jireen qolkii waardiyayaasha haddaba raxeemcaam faliimihiisii kale iyo wixii uu sameeyey oo dhammuba soo kuma qorna kitaabkii taariikhda boqorradii dalka yahuuda oo raxiimcaam iyo yaraamcaam dagaal baa ka dhexayn jiray had iyo goorba oo raxiimcaamna wuu dhintay oo la seexday awoowayaashiis oo waxaa lagula aasay awoowayaashiis magaaladii daa'uud oo hooyadiis magaceeduna wuxuu ahaa nacamaah tii reer camoon oo meeshiisiina waxaa boqor ka noqday wiilkiisii abiyaam boqoraddii koowaad cutubka toban iyo shanaad haddaba sannadii siddeed iyo tobnaad ee boqor yaraamcaam inanebeed ayaa abiyaam boqor ka noqday dalka yahuuda oo saddex sannadood ayuu boqor ku ahaa yeruusalaam oo hooyadiis magaceedana waxaa la odhan jiray macakaah ina abishaaloom oo isna wuxuu sameeyey dembiyadii uu aabbihii samayn jiray isaga hortiis oo dhan oo qalbigiisuna rabbiga ilaahiisa ah uguma qumanayn sidii qalbigii awowgiis daa'uud oo kale habase yeeshee daa'uud daraaddiis ayaa rabbiga ilaahiis ahu yeruusalaam ka dhex siiyey laambad inuu isaga dabadiis wiilkiisa dhiso iyo inuu yeruusalaam adkeeyo aawadeed maxaa yeelay daa'uud wuxuu sameeyey wixii rabbiga hortiisa ku qumanaa oo cimrigiisii oo dhanna kama u leexan wax kasta oo uu ku amray xaalkii uuriyaah kii reer xeed oo keliya mooyaane oo raxeebcaam iyo yeeramcaamna dagaal baa ka dhexeeyey cimrigiisii oo dhanba oo abiyaam faliimihiisii kale iyo wixii uu sameeyey oo dhammuba soo kuma qorna kitaabkii taariikhda boqoraddii dalka yahuudaah oo abiyaam iyo yaramcaamna dagaal baa ka dhexeeyey oo abiyaam wuu dhintay oo la seexday awoowayaashiis oo waxaa lagu aasay magaaladii daa'uud oo meeshiisiina waxaa boqor ka noqday wiilkiisii aasaa oo boqorkii dalka israa'iil oo yaramcaam ahaa sannaddiisii labaatanaad ayaa aasaa boqor ka noqday dalka yahuuda oo wuxuu yerusalem boqor ka ahaa kow iyo afartan sannadood oo hooyadiisna magaceedu wuxuu ahaa macakaah ina abishaaloom oo aasaa wuxuu sameeyey wixii rabbiga hortiisa ku qumanaa sidii uu awowgiis daa'uud yeelay oo kale oo maqnuudyadiina dalka wuu ka eriyey sanamyadii aabbihiis sameeye oo dhanna wuu wada fogeeyey macakaah oo hooyadiis ahaydna boqornimadii wuu ka dejiyey maxaa yeelay waxay sanab karaahiye ah u samaysay geed aasheeraah oo aasaa sanabkeedii wuu jebiyey wuxuuna ku gubay durdurka kitroon agtiisa laakiinse meelihii sarsare lama baabbi'in habase yeeshee aasaa qalbigiisu waa ku qumanaa rabbiga hortiisa cimrigiisii oo dhanba oo gurigii rabbigana wuxuu soo geliyey alaabtii aabbihiis quduuska ka dhigay iyo alaabtii uu isaga qudhiisu quduuska ka dhigay waxayna ahayd lacag iyo dahab iyo weelal oo cimrigoodii oo dhanna dagaal baa ka dhexeeyey aasaa iyo bacshaa oo ahaa boqorkii dalka israa'iil oo bacshaa oo ahaa boqorkii dalka israa'iil ayaa dalka yahuudah ku kacay oo wuxuu dhisay raamaah inuusan qofna u oggolaan inuu ka baxo ama u galo aasaa oo ahaa boqorkii dalka yahuudah markaasaa aasaa qaaday kullii lacagtii iyo dahabkii ku haray qasnadihii guriga rabbiga iyo qasnadihii guriga boqorka oo dhan oo wuxuu u dhiibey addoommadiisa oo boqor aasaa wuxuu iyagii u diray benhadaad ina tabremoon oo ahaa ina xaysyoon oo dalka suuriya boqorka u ahaa oo dimashaq degganaa oo wuxuu ku yidhi aniga iyo adiga axdi baa inoo dhexeeya oo aabbahay iyo aabbahaana wuu u dhexayn jiray haddaba bal eeg waxaan kuu soo diray hadiyad lacag iyo dahab ah saas aawadeed tag oo jebi axdiga aad la leedahay boqorka dalka israa'iil oo bacshaa ah ha iga tagee markaasaa benhadaad dhegaystay hadalkii boqor aasaa oo saraakiishii ciidamadiisa ayuu u diray magaalooyinkii dalka israa'iil oo waxay dagaal ku dhifteen ciyoon iyo daan iyo aabeel beydmacakaah iyo kinereed oo dhan iyo dalkii reer naftaali oo dhan kolkii bacshaa taas maqlay wuu ka tegey raamaah dhisiddeedii oo wuxuu degey tirsaah markaasaa boqor aasaa wuxuu dalka yahuudaah oo dhan gaarsiiyey naado ogaysiis ah oo ninna lagama reebin oo waxay wada qaadeen dhagxantii iyo alwaaxdii raamaah ee uu bacshaa ku dhisayey kolkaasaa boqor aasaa wuxuu ku dhisay gebac oo ku taal dalka reer benyamiin iyo misfaah haddaba aasaa faliimihiisa kale iyo xooggiisii oo dhan iyo wixii uu sameeyey oo dhan iyo magaalooyinkii uu dhisay oo dhammuba sow kuma qorna kitaabka taariikhda boqorradii dalka yahuudaah laakiinse markuu gaboobay wuxuu ka bukooday cagaha markaasaa aasaa dhintay oo la seexday awoowayaashiis oo waxaa awoowayaashiis lagula aasay magaaladii awowgiis daa'uud oo meeshiisiina waxaa boqor ka noqday wiilkiisii yehooshaafad oo naadaab oo ahaa ina yaramcam boqor buu ka noqday dalka israa'iil sannaddii labaad oo aasaa boqorkii dalka yahuudaah oo wuxuu dalka israa'iil boqor ka ahaa laba sannadood oo isna wuxuu sameeyey wixii rabbiga hortiisa shar ku ahaa oo wuxuu ku socday jidkii aabbihiis iyo dembigiisa uu dadkii israa'iil dembaajiyey oo waxaa shirqoolay bacshaa ina axiyaah oo ahaa reer isaakaar oo bacshaa isaguu ku dilay gebitoon tan ay reer falastiin lahaayeen waayo naadaab iyo dadkii dalka israa'iil oo dhammuba waxay weerarayeen gebitoon oo isaga bacshaa wuxuu dilay oo meeshiisii boqor ka noqday sannaddii saddexaad ee aasaa oo ahaa boqorkii dalka yahuudah oo haddiiba markuu boqor noqday ayuu wada laayay reerkii yaraamcaam oo dhan oo yaraamcaam uma uu dayn qof keliya oo neefsada laakiinse wuu wada baabi'iyey sidii uu ahaa ereygii rabbigu u soo dhiibay addoonkiisii axiyaah kii reer shilooh waayo waxay saas u noqotay yaraamcaam dembiyadiisii uu dembaabay oo uu dadkii israa'iilna dembaajiyey iyo xanaaqii uu ka xanaajiyey rabbiga ah ilaaha dalka israa'iil haddaba naadaam faliimihiisii kale iyo wixii uu sameeyey oo dhammuma soo kuma qorna kitaabka taariikhda boqorrada dalka israa'iil cimrigood oo dhan dagaal baa ka dhexeeye aasaa iyo bacshaa oo boqor ka ahaa dalka israa'iil oo boqorkii dalka yahuuda ah oo aasaa ahaa sannaddiisii saddexaad ayaa bacshaa ina axiyaah boqor dalka israa'iil uga noqday tirsaah oo wuxuu boqor ahaa afar iyo labaatan sannadood oo isna wuxuu sameeyey wax rabbiga hortiisa shar ku ah oo wuxuu ku socday jidkii aabbihiis yaraamcaam iyo dembigiisii uu dadkii israa'iilna dembaajiyey boqoraddii koowaad cutubka toban iyo lixaad markaas waxaa yeehuu ina xanaani u yimid ereygii rabbiga oo ka gees ah bacshaa oo leh ciiddaan kaa saramariyey oo waxaan kaa dhigay amiir u taliya dadkayga israa'iil oo adna waxaad ku socotay jidkii yaraamcaam oo dadkaygii israa'iilna waad dembaajisay oo waxaad ka dhigtay inay dembiyadoodii igaga xanaajiyaan sidaas daraaddeed bal eeg bacshaa iyo reerkiisa oo dhanba waan wada baabi'inayaa oo reerkaagana waxaan ka dhigayaa sidii reerkii yaraamcaam inan nabaad oo kale oo dadka bacshaa kii magaalada kaga dhinta waxaa cuni doona eeyaha oo kii duurka kaga dhintana waxaa cuni doona haadka samada haddaba bacshaa faliimihiisii kale iyo wixii uu sameeyey iyo xooggiisii oo dhammu sow kuma qorna kitaabkii taariikhda boqorradii dalka israa'iil markaasaa bacshaa dhintay oo la seexday awoowayaashiis oo waxaa lagu aasay tirsaah oo meeshiisiina waxaa boqor ka noqday wiilkiisii eelaah haddana waxaa nebi yeehuu ina xanaani u yimid ereygii rabbiga oo ka gees ah bacshaa iyo reerkiisaba sababtuna waxay ahayd sharkii uu rabbiga hortiisa ku sameeyey oo dhan ee uu rabbiga kaga xanaajiyey shuqulkii gacmihiisa markuu la mid noqday reer yaraamcaam iyo diliddii uu dilay aawadeed oo asaa oo ahaa boqorkii dalka yahuudaah sannaddiisii lix iyo labaatanaad ayaa eelaah oo ahaa ina bacshaa dalka israa'iil boqor ugu noqday tirsaah oo wuxuu boqor ahaa laba sannadood oo addoonkiisii simrii oo sirkaal u ahaa gaarifardoodkiisa barkood ayaa isaga shirqoolay haddaba wuxuu joogay tirsaah isagoo kamri ku cabaya guriga arsaa oo madax u ahaa reerkiisii tirsaah ku yiil oo waxaa u soo galay simrii markaasuu wax ku dhiftay oo dilay isagii waxayna ahayd aasaa oo ahaa boqorkii dalka yahuudaah sannaddiisii toddoba iyo labaatanaad oo meeshiisiina isagaa boqor ka noqday isla markuu boqor noqday ee uu carshigiisii ku fadhiistay wuxuu wada laayay reerkii bacshaa oo dhan oo ugama uu reebin dadkii qaraabadiisa ahaa ama saaxiibbadiis toona xataa wiil yar oo keliya oo simrii saasuu u baabi'iyey reerkii bacshaa oo dhan oo waxay noqotay sidii ereygii rabbiga ee bacshaa ka geesta ahaa ee nebi yeeshuu ku hadlay sababtuna waxay ahayd dembiyadii bacshaa iyo dembiyadii wiilkiisii eelaah oo dhan ee ay dembaabeen ee ay dadkii israa'iilna dembaajiyeen ee ay rabbiga ah ilaaha reer binu israa'iil kaga xanaajiyeen faliimahoodii aan waxtarka lahayn haddaba eelaah faleemihiisii kale iyo wixii uu sameeyey oo dhammuba soo kuma qorna kitaabkii taariikhda boqorradii dalka israa'iil oo aasaa oo ahaa boqorkii dalka yahuudaah sannaddiisii toddoba iyo labaatanaad ayaa samrii intii toddoba maalmood ah boqor ku ahaa tirsaah haddaba dadkii waxay iyagoo gegees ah ag degeen gebitoon oo ay reer falastiin lahaayeen oo dadkii magaalada ag degey waxay maqleen oo lagu yidhi simrii shirqool buu sameeyey oo boqorkiina wuu dilay sidaas daraaddeed dadkii dalka israa'iil oo dhammu waxay maalintaas xerada dhexdeeda dalka israa'iil boqor uga dhigeen comrii oo ahaa sirkaalkii ciidanka oo comrii wuxuu ka kacay gebitoon isagoo ay dadkii israa'iil oo dhammu la socdaan markaasay tirsaah hareereeyeen markii semrii arkay in magaaladii la qabsaday ayuu galay qalcaddii gurigii boqorka kolkaasuu gurigii boqorka isku gubay wuuna u dhintay dembiyadiisii uu dembaabay markuu sameeyey wixii rabbiga hortiisa shar ku ahaa oo uu ku socday jidkii yaraabcaam iyo dembigii uu sameeyey ee uu dadkii israa'iilna dembaajiyey haddaba simrii faliimihiisii kale iyo falaagowgiisii uu sameeyeyba sow kuma qorna kitaabkii taariikhda boqorraddii dalka israa'iil markaasaa dadkii dalka israa'iil laba meelood u kala qaybsamay dadkii barkiis wuxuu raacay tibnii oo ahaa inagiinaad oo boqor bay ka dhigteen barkii kalena wuxuu raacay comrii laakiinse dadkii comrii raacay waxay ka adkaadeen dadkii raacay tibnii inagiinaad markaasaa tibnii dhintay comriina boqor buu noqday oo aasaa oo ahaa boqorkii dalka yahuudaah sannaddiisii kow iyo soddonaad ayaa comrii dalka israa'iil boqor ka noqday oo wuxuu boqor ahaa laba iyo toban sannadood oo tirsaah wuxuu boqor ka ahaa lix sannadood oo shameer ayuu buurtii samaariya kaga iibsaday laba talanti oo lacag ah markaasuu buurta dusheedii magaalo ka dhisay oo magaaladii uu dhisay magaceediina wuxuu u bixiyey samaariya oo wuxuu ku magacaabay ninkii shemer ahaa ee buurta lahaa oo cumriinna wuxuu sameeyey wixii rabbiga hortiisa shar ku ahaa oo wuxuu ku kacay shar ka sii daran sharkii kuwii isaga ka horreeyey oo dhan oo wuxuu ku socday jidkii yaraamcaam ina nabeed oo dhan iyo dembiyadii uu dadkii israa'iil dembaajiyey ee ay rabbiga ah ilaah reer binu israa'iil kaga xanaajiyeen faliimahoodii aan waxtarka lahayn haddaba cumrii faliimihiisii kale ee uu sameeyey iyo xooggiisii uu muujiyeyba sow kuma qorna kitaabkii taariikhda boqorraddii dalka israa'iil markaasaa comrii dhintay oo la seexday awoowayaashiis oo waxaa lagu aasay samaariya oo wiilkiisii axaab ayaa meeshiisii boqor ka noqday oo aasaa oo ahaa boqorkii dalka yahuudaah sannaddiisii siddeed iyo soddonaad ayaa axaab oo ahaa ina comrii dalka israa'iil boqor ka noqday oo wuxuu dalka israa'iil samaariya boqor ugu ahaa laba iyo labaatan sannadood oo axaab oo ahaa ina comrii wuxuu sameeyey wixii shar ku ahaa rabbiga hortiisa oo ka sii daran sharkii kuwii isaga ka horreeyey oo dhan markaas sidii iyadoo la sahlan isaga inuu sameeyo dembiyadii yaraamcaam ina nabeed wuxuu guursaday yasebeel oo ahayd ina edbacal boqorkii reer sidoon wuuna tegey oo u adeegay oo caabuday bacal oo bacal aawadiis wuxuu meel allabari uga dhisay gurigii bacal ee uu hore uga dhex dhisay samaariya oo haddana axaab wuxuu sameeyey geed asheeraah oo axaab haddana wuu ka sii xanaajiyey rabbiga ah ilaaha reer binu israa'iil si ka sii daran boqorraddii dalka israa'iil ee isaga ka horreeyey oo dhan oo wakhtigiisii yeraxo waxaa dhisay nin reer beytel ah oo magaciisa la odhan jiray xii'eel oo markuu aas-aaskeedii dhigay waxaa ka dhintay wiilkiisii curadka ahaa oo abiiraam ahaa markuu irdaheedii taagayna waxaa ka dhintay wiilkiisii yaraa oo seguub ahaa oo waxay noqotay sidii ereygii rabbigu kula hadlay yashuuca inanuun boqoraddii koowaad cutubka toban iyo toddobaad oo iliyaah oo ahaa reer tashbiih oo ka mid ahaa kuwii gelicaad degganaa ayaa axaab ku yidhi waxaan rabbiga ah ilaah reer binu israa'iil ee aan hortiisa taaganahay noloshiisa ugu dhaartay inaan dharab iyo roob midna sannadahan la arki doonin sidaan leeyahay mooyaane markaasaa haddana waxaa isagii u yimid ereygii rabbiga oo leh halkan ka tag oo u leexo xagga bari oo waxaad ku agdhuumataa durdurka kariid ee ku hor yaal webi urdun oo waxaad ka cabi doontaa durdurka oo tukayaashana waan ku amray inay halkaas kugu quudiyaan sidaas daraaddeed wuu tegey oo wuxuu yeelay sidii ereyga rabbigu ku yidhi waayo wuu tegey oo ag joogi jiray durdurka kariid ee ku hor yaal webi urdun oo tukayaasha ayaa subaxdii u keeni jiray kibis iyo hilib fiidkiina kibis iyo hilib oo biyana durdurkuu ka cabi jiray oo in yar dabadeed ayaa durdurkii iska engegay maxaa yeelay dalku roob ma lahayn markaasaa waxaa isagii u yimid ereygii rabbiga oo leh kaco waxaad tagtaa sarefta oo ay reer siidoon leeyihiin oo halkaas iska deg oo bal eeg naag carmal ah oo halkaas joogta waxaan ku amray inay ku quudiso sidaas daraaddeed wuu kacay oo wuxuu tegey sarefta oo markuu magaaladii iriddeedii yimid waxaa halkaas joogtay naag carmal ah oo xaabo guranaysa oo intuu u yeedhay ayuu ku yidhi iyadii waan ku baryaaye waxoogaa biyo ah weel iigu keenaan cabee oo markay u sii socotay inay u keenta ayuu u yeedhay oo ku yidhi waan ku baryaaye waxaad gacanta iigu soo qaaddaa in yar oo kibis ah iyana waxay tidhi waxaan rabbiga ilaahaaga ah noloshiisa ugu dhaartay inaanan kibis haysan innaba laakiinse waxaan haystaa sacab muggiis oo jariir ah oo weel ku jira iyo in yar oo saliid ah oo kusad ku jirta oo bal eeg laba qori baan u guranayaa si aan intaan gurigayga galo ugu diyaariyo aniga iyo wiilkayga dabadeedna aan cunno oo aan dhimanee markaasaa eliyaah ku yidhi iyadii ha cabsane tag oo yeel sidaad tidhi laakiinse marka hore ii soo samee in yar oo kibis ah oo ii keen dabadeedna u samee adiga iyo wiilkaaga waayo rabbiga ah ilaah reer binu israa'iil wuxuu leeyahay weelka jadhiidha ahu idlaan maayo kunsadda saliidda ahuna idingebi mayso ilaa maalinta rabbigu dhulka roob ku soo daayo markaasay tagta oo waxay yeeshay sidii eliyaah ku yidhi oo iyadii iyo isagii iyo reerkeediiba maalmo badan bay wax cunayeen oo weelkii jariidha ahaa ma uu idlaan kusaddii saliidda ahaydna ma ay gebin oo waxay ahaatay siduu ahaa eragii rabbigu u soo dhiibay eliyaah oo waxyaalahaas dabadood ayaa naagtii guriga lahayd wiilkeedii bukooday oo xataa neef keliyuhu kuma harin maxaa yeelay bukaankiisu aad buu u xumaay markaasay eliyaah ku tidhi war nin yahow ilaah maxaa inoo dhexeeya war ma waxaad iigu timid inaad dembigayga isoo xasuusidid oo aad wiilkayga dishid markaasuu ku yidhi naa bal wiilkaaga ii keen oo intuu isagii ka qaaday xabadkeedii ayuu kor ula baxay qowlaydii uu isagu degganaa oo wuxuu saaray sariirtiisii markaasuu rabbiga u qayshaday oo ku yidhi rabbiyow ilaahayow naagta carmalka ah oo aan la degganahay mashar baad ku soo dejisay intaad wiilkeedii dishay oo saddex jeer ayuu wiilka korkiisii isku kala bixiyey oo intuu rabbiga u qayshaday ayuu yidhi rabbiyow ilaahow waan ku baryaaye wiilka naftiisii mar kale ha ku soo noqoto markaasaa rabbigu dhegaystay eliyaah oo codkiisii oo yarka naftiisii mar kale ku soo noqotay wuuna soo noolaaday dabadeedna eliyaah yarkii buu soo qaaday oo intuu qowlaydii ka soo dejiyey ayuu gurigii keenay oo u dhiibay hooyadiis wuxuuna eliyaah iyadii ku yidhi bal eeg wiilkaagii waa nool yahay markaasaa naagtii waxay eliyaah ku tidhi haatan waan garanayaa inaad tahay nin ilaah iyo inuu run yahay ereyga ilaah oo afkaaga ku jira boqoraddii koowaad cutubka toban iyo siddeedaad oo wakhti dheer dabadiis waxay noqotay in sannaddii saddexaad ereygii rabbigu eliyah u yimid oo ku yidhi tag oo axaab istus oo anna roob baan dhulka ku soo daynayaa markaasaa eliyaah wuxuu u tegey inuu axaab istuso oo abaartuna aad bay ugu xumeed samaariya markaasaa axaab wuxuu u yeedhay cabaadiyaah oo shuqulkii guriga u sarreeyey haddaba cabaadiyaah rabbiga aad buu uga cabsan jiray waayo markay yesebeel baabbi'isay nebiyadii rabbiga ayaa cabaadyaah kaxeeya boqol nebi oo kontonba good buu ku qariyey oo wuxuu ku quudin jiray kibis iyo biyo markaasaa axaab wuxuu cabaadyaah ku yidhi bal tag oo dalka oo dhan dhex mar ilaa ilaha biyaha oo dhan iyo durdurrada oo dhan waaba intaasoo aynu daaq helnaa si aynu fardaha iyo baqlaha u noolayno oo ayaan cuudka oo dhammu nooga dhammaadaan sidaas daraaddeed dhulkii way qabsadeen inay soo wada dhex maraan axaab keligiis dhan buu u sahmiyey cabaadiyaahna dhankii kaluu keligiis u sahmiyey oo bal eeg cabaadiyaah intuu jidkii sii socday ayaa waxaa ka hor yimid eliyaah oo wuu aqooday markaasuu wejiga dhulka saaray oo wuxuu yidhi eliyaahow sayidkaygiiyow ma adigiiba markaasuu ugu jawaabay haah waa anigii haddaba tag oo sayidkaagi waxaad ku tidhaahdaa war eliyaah halkaanuu joogaa markaasuu wuxuu ku yidhi isagii war maxaan ku dembaabay oo aad u doonaysaa anoo addoonkaaga ah inaad axaab ii gacan geliso inuu i dilo aawadeed rabbiga ilaahaaga ah noloshiisaan ku dhaartaye inaan la arag quruun iyo boqortooyo uusan sayidkaygu cid u dirin si uu kaaga goobo oo markay yidhaahdeen halkan ma joogo ayuu boqortooyo kasta iyo quruun kastaba dhaariyey inay ku waayeen oo iminka waxaad leedahay tag oo sayidkaagii u sheeg in eliyaa halkan joogo oo bal eeg waxay noqon doontaa markaan kaa tago in ruuxa rabbigu kuu qaadi doono meel aanan aqoon oo sidaas daraaddeed markaan axaab u tago oo kuu soo sheego oo uu ku waayo aniguu i dilayaa laakiinse anigoo addoonkaaga ah rabbiga waan ka cabsan jiray tan iyo dhallinyaronimmadaydii oo sayidkaygiiyow miyaan laguu sheegin wixii aan sameeyey markii yesebeelaysay nebiyadii rabbiga iyo sidaan u qariyey boqol nin oo rabbiga nebiyadiisii ah oo aan kontonba godgeliyey oo aan kibis iyo biyo ku quudiyey oo hadda waxaad igu leedahay tag oo sayidkaagii u sheeg in eliyaa halkan joogo oo isna wuu i dilayaa markaasaa eliyaa wuxuu ku yidhi isagii waxaan ku dhaartay rabbiga ciidamada ee aan hor taaganahay noloshiisa inaan xaqiiqa maanta isaga isu muujinayo sidaas daraaddeed cabaadiyaha wuxuu u tegey inuu axaab la kulmo wuuna u soo sheegay markaasaa axaab u tegey inuu eliyaah la kulmo oo markuu axaab arkay eliyaah ayuu ku yidhi war ma adigiibaa kii dadkii israa'iil dhibayayow markaasuu u jawaabay oo ku yidhi anigu dadkii israa'iil ma aanan dhibin laakiinse waxaa dhibay adiga iyo reerka aabbaha waayo waxaad ka tagteen amaradii rabbiga oo weliba waxaad raacday bacaliim haddaba sidaas daraaddeed u cidir oo dadkii israa'iil oo dhan iyo bacal nebiyadiisa ah afarta boqol iyo konton iyo geedihii asheeraah nebiyadooda ah afar boqol oo miiska yaasbeel wax ka cuna kulli ku soo wada ururi buur karmeel sidaas daraaddeed axaab wuxuu u cidiray dadkii israa'iil oo dhan oo nemiyadiinna wuxuu ku soo wada ururiyey buur karmeel markaasaa eliyaah u soo dhowaaday dadkii oo dhan oo wuxuu ku yidhi war ilaa goormaad laba ra'yi u dhaxaynaysaa war haddii rabbigu ilaah yahay isaga raaca laakiinse haddii bacal ilaah yahay isaga raaco oo dadkiina isagii xataa erey keliya uguma jawaabin markaasa eliya wuxuu haddana dadkii ku yidhi anigoo keliya ayaa ka hadhay nebiyadii rabbiga laakiinse bacal nebiyadiisu waa afar boqol iyo konton nin haddababa laba dibi ha naloo keeno oo iyagu dibi ha doorteen oo ha jarjareen oo qoryaha ha dul saareen oo innaba dabyay hoosta ka gelin maayo oo markaas idinku u yeedha magaca ilaahiinna oo anna waxaan u yeedhanayaa magaca rabbiga oo markaas ilaahii dab ku soo jawaabaa ha ahaado ilaah markaasaa dadkii oo dhammu jawaabeen oo waxay yidhaahdeen kaasu waa hadal wanaagsan markaasaa eliyaah wuxuu nebiyadii bacal ku yidhi bal idinku dibi doorta oo marka hore qala dabse hoosta ha ka gelinina oo idinku waad badan tihiinne marka hore u yeedha magaca ilaahiinna markaasay qaateen dibigii la siiyey wayna qaleen oo aroortii ilaa duhurkii ayay u yeedhanayeen magicii bacal oo waxay lahaayeen bacalowna maqal laakiinse cod iyo wax iyaga u jawaabay toona ma jirin oo meeshii allabariga oo la dhisay hareeraheeda ayay boodboodayeen oo waxay duhurkii noqotay inuu eliyaah iyagii ku majaajilooday oo ku yidhi war aad u qayliya waayo waa ilaah oo mindhaa wuu isla tashanayaa ama gees buu u leexday ama socdaal buu ku maqan yahay ama mindhaa wuu iska hurdaa oo waa in la toosiyaa markaasay aad u qayliyeen oo sidii caadadoodu ahayd waxay isku jareen mindiyo iyo eebooyin ilamaa dhiig ka soo burqaday oo markii harkii la dhaafay ayay sidii nebi wax sii sheegayeen ilaa wakhtigii la bixin jiray allabarigii fiidnimada laakiinse cod iyo wax u jawaabay iyo wax ka dan leh midna ma jirin markaasaa eliyaah wuxuu dadkii oo dhan ku yidhi haddaba ii soo dhowaada kolkaasaa dadkii oo dhammu u soo dhowaadeen dabadeedna meeshii allabariga ee rabbiga ee la dumiyey ayuu hagaajiyey oo wuxuu eliyaah soo qaaday laba iyo toban dhagax oo ka dhigan intii qabiilooyinkii wiilashii yacquub tiradoodu ahayd kaasoo ereygii rabbigu u yimid oo ku yidhi magacaagu wuxuu ahaan doonaa israa'iil oo dhagxantii wuxuu meel allabari ugu dhisay magaca rabbiga oo meeshii allabariga hareeraheeda wuxuu ka qoday meel ku wareegsan oo qaadi karta laba qiyaas oo midho ah oo qoryihiinna si hagaagsan buu u saaray oo dibigiinna intuu jarjaray ayuu qoryihii dul saaray markaasuu yidhi afar barmiil biyo ka soo buuxiya oo ku dul shuba qurbaanka la gubo iyo qoryahaba oo haddana wuxuu ku yidhi sidii oo kale mar labaad yeela iyana way yeeleen mar labaad oo haddana wuxuu ku yidhi sidii oo kale mar saddexaad yeela oo iyana way yeeleen mar saddexaad oo biyihii waxay qulquleen meeshii allabariga hareeraheeda oo xataa meeshii la qodayna wuxuu ka buuxshay biyo oo markii la gaadhay wakhtigii la bixin jiray allabarigii fiidnimada nebi eliyaah waa soo dhowaaday oo wuxuu yidhi rabbiyow ibraahim iyo isxaaq iyo israa'iil ilmahoodiiyow maanta dalka israa'iil ha lagu dhex ogaado inaad adigu ilaah tahay oo aan anna ahay addoonkaaga iyo inaan waxyaalahan oo dhan ereygaaga ku sameeyey rabbiyow imaqal oo imaqal inay dadkaanu ogaadaan inaad adigu ilaah tahay rabbiyow iyo inaad qalbigooda soo celisay markaasaa rabbiga dabkiisii soo dhacay oo wuxuu gubay allabariga la gubo iyo qoryihii iyo dhagxantii iyo boorkii oo xataa biyihii godka ku jirayna ololkii baa leefay oo markii dadkii taas arkay ayay wejiga wada dhaceen oo waxay yidhaahdeen rabbigu isaga waa ilaah rabbigu isagu waa ilaah markaasaa eliyaah wuxuu ku yidhi iyagii nebiyada bacal qabta oo midna yuusan ka baxsan oo iyana way soo qabteen markaasaa eliyaah wuxuu iyagii keenay durdurka kiishoon agtiisa oo halkaasuu iyagii ku laayey markaasaa eliyaah wuxuu axaab ku yidhi warkac oo wax cun oo wax cab waayo waxaa sanqadhaya roob badan markaasa axaab u kacay inuu wax cuno oo wax cabo oo eliyahna wuxuu fuulay buur karmel dusheeda oo intuu foorarsaday ayuu dhulka ku sujuuday oo wejigiisiina wuxuu geliyey lowyihiisa dhexdooda markaasuu midiidinkiisii ku yidhi bal tag oo badda xaggeeda fiiri kolkaasuu tegey oo wax fiiriyey oo wuxuu yidhi waxba lama arko oo haddana wuxuu ku yidhi ku noqo toddoba jeer oo waxaa dhacday inuu markii toddobaad yidhi waxaa badda ka kacday daruur yar oo nin gacantiis la eg isna wuxuu yidhi orod oo waxaad axaab ku tidhaahdaa war gaari faraskaaga diyaarso oo dhaadhac yaan roobka ku joojine oo wakhti yar dabadiis cirkii ayaa daruuro iyo dabayl la madoobaaday oo waxaa jira roob weyn oo axaabna gaari faraskiisii buu fuulay oo wuxuu tegey yasreeceel oo eliyaah waxaa la jiray gacantii rabbiga oo intuu guntigiisii dhexda ku giigsaday ayuu axaab hor ordayey ilaa meeshii yasreeceel laga galo boqoraddii koowaad cutubka toban iyo sagaalaad oo markaasaa axaab wuxuu yasebeel u sheegay kulli wixii eliyaah sameeyey oo dhan iyo siduu nebiyadii oo dhan seef ugu laayey markaasaa yasebeel farriin u diray eliyaah oo ku tidhi sidaas iyo si ka sii daranba ilaahyadu ha igu sameeyeen haddaanan berito haddaa oo kale naftaada ka dhigin sidii mid iyaga ka mid ah naftiisii oo isna markuu saas ogaaday ayuu kacay oo naftiisii la cararay oo wuxuu yimid bi'ir shabeec oo dalka yahuudaah ka mid ahaa markaasuu mididinkiisii halkaas kaga tegey laakiinse isagii intii maalin socodkeed ah ayuu cidlada sii dhex maray oo intuu meel yimid ayuu hoos fadhiistay geed roteem la yidhaahdo oo wuxuu weyddiistay inuu dhinto oo yidhi rabbiyow haatan waabase naftayda iga qaad waayo anigu kama aan fiicni awoowayaashay markaasuu jiifsaday oo hoos seexday geed rotem ah kolkaasaa waxaa taabtay malaa'ig oo waxay ku tidhi toos oo wax cun kolkaasuu wax fiiriyey oo wuxuu arkay kibis dhuxul lagu dubay iyo kusad biyo ah oo madaxiisa yaal markaasuu wax cunay oo wax cabay oo haddana wuu iska jiifsaday markaasaa malaa'igtii rabbiga mar labaad u timid oo intay taabatay ayay ku tidhi toos oo wax cun maxaa yeelay sadcaalku waa kugu dheer yahay markaasuu toosay oo wax cunay oo wax cabbay oo cuntadaas itaalkeedii ayuu ku socday afartan maalmood iyo afartan habeen ilaa uu gaaray xooreeb oo ahayd buurtii ilaah oo intuu halkaas yimid ayuu god iska galay oo halkaasuu baryey oo bal eeg waxaa isagii u yimid ereygii rabbiga oo wuxuu ku yidhi eliyaah maxaad halkan ka samaynaysaa isna wuxuu yidhi anigu rabbiga ah ilaaha ciidamada aawadiis ayaan aad ugu hinaasay waayo dadkii israa'iil axdigaagii way ka tageen oo meelahaagii allabarigana way dumiyeen oo nebiyadaadiina seef bay ku laayeen oo aniga keligay ayaa ka hadhay oo waxay doonayaan inay naftayda iga qaadaan oo isna wuxuu ku yidhi ka bax oo buurta fuul oo rabbiga hortiisa istaag oo bal eeg waxaa meeshaas soo maray rabbiga hortiisa ayaa dabayl weyn oo xoog badan buurihii kala jejebisay dhagxantiina burburisay laakiinse rabbigu kuma jirin dabaysha oo dabayshii dabadeedna waxaa jiray dhulgariir oo rabbiguna kuma jirin dhulgariirka oo dhulgariirkii dabadiisna waxaa jira dab laakiinse rabbigu kuma jirin dabka oo dabkii dabadiisna waxaa jira cod yar oo gaaban oo markuu eliyaah taas maqlay ayuu go'iisii wejiga ku duuduubtay oo dibadda u baxay oo wuxuu istaagay meeshii godka laga soo geliyey oo bal eeg markaasaa waxaa isagii u yimid cod leh eliyaah maxaad halkan ka samaynaysaa isna wuxuu yidhi anigu rabbiga ah ilaaha ciidamada aawadiis ayaan aad ugu hinaasay waayo dadkii israa'iil axdigaagii way ka tageen oo meelahaagii allabarigana way dumiyeen oo nebiyadaadiinna seef bay ku laayeen oo aniga keligay ayaa ka hadhay oo waxay doonayaan inay naftayda iga qaadaan markaasaa rabbigu wuxuu ku yidhi tag oo ku noqo jidkaagii cidlada dimashaq oo markaad dimashaq gaadhid waa inaad xasaa'eel u boqortaa dalka suuriya oo yehuu ina nimshiina waxaad u boqortaa dalka israa'iil oo elishaa ina shafaad oo ah reer aabeel maholaahna waa inaad u subagtaa inuu meeshaadii nebi ka ahaado oo markaasay waxay noqon doontaa in ninkii ka baxsada seefta xasaa'eel uu yehuu dili doono oo kii yehuu seeftiisa ka baxsadana waxaa dili doona elishaa laakiinse weliba waxaan daynayaa toddoba kun oo qof oo dalka israa'iil ku jirta oo aan kulligood bacal u jilbo joogsan oo aan midkoodna afkiisu bacal dhunkan sidaas daraaddeed halkaas wuu ka tegey oo wuxuu helay elishaa ina shaafaad oo beer ku qodaya laba iyo toban qindi oo dibi ah ee ka horreeya isaga oo isna wuxuu la jiray kii laba iyo tobnaad markaasaa eliyaah isagii u soo gudbay oo go'iisii ayuu ku dul tuuray oo isna dibidii wuu ka tegey markaasuu ka daba orday eliyaah oo ku yidhi waan ku baryayaaye aan soo dhunkado aabbahay iyo hooyaday oo dabadeedna waan ku raacayaa isna wuxuu ku yidhi haddana noqo waayo maxaan kuugu sameeyey markaasuu ka noqday isagii oo wuxuu kaxeeyey qindigii dibida ahaa wuuna qalay oo hilibkoodiina ku karshay alaabtii dibida oo wuxuu siiyey dadkii oo iyana way cuneen markaasuu kacay oo wuxuu raacay eliyaah wuuna u adeegay isagii boqoraddii koowaad cutubka labaatanaad oo benhadaad oo ahaa boqorkii suuriya wuxuu soo urursaday ciidankiisii oo dhan waxaana isaga la jiray laba iyo soddon boqor iyo fardo iyo gaarifardood oo intuu soo kacay ayuu samaariya hareereeyey wuuna la diriray markaasuu magaaladii farriin u diray oo wuxuu boqorkii dalka israa'iil oo acaab ahaa ku yidhi anigoo benhadaad ah waxaan kugu leeyahay lacagtaada iyo dahabkaaga anigaa iska leh oo naagahaaga iyo carruurtaada xataa kuwa ugu fiican anigaa iska leh markaasaa boqorkii dalka israa'iil ugu jawaabay boqorow sayidkaygiiyow waa sidaad u tidhi oo aniga iyo waxayga oo dhanba adigaa iska leh oo wargeeyaashii haddana way soo noqdeen oo waxay yidhaahdeen benhadaad wuxuu kugu leeyahay xaqiiqa waan kuu soo ciddiray oo waxaan kugu idhi waa inaad ii soo dhiibto lacagtaada iyo dahabkaaga iyo naagahaaga iyo carruurtaadaba laakiinse berito hadda oo kale waxaan kuu soo diri doonaa addoommadayda oo waxay soo baari doonaan gurigaaga iyo guryaha addoommadaadaba oo wax alle wixii kula wanaagsan gacantooday ku dhigi doonaan wayna kaa soo qaadi doonaan markaasaa boqorkii dalka israa'iil u soo yeeray odayaashii dalka oo dhan oo wuxuu ku yidhi waan idin baryaaye bal eega oo ogaada sida ninkaanu iiga balaayo doonayo waayo wuxuu u soo ciddirsaday naagahayga iyo carruurtayda iyo lacagtayda iyo dahabkayga oo anna uma aanan diidin markaasaa odayaashii oo dhan iyo dadkii oo dhammu waxay isagii ku yidhaahdeen ha dhegaysan hana oggolaan sidaas daraaddeed wuxuu ku yidhi kuwii benhadaad warka ka keenay boqorka sayidkayga ah u sheega oo waxaad ku tidhaahdaan dhammaan wixii aad markii hore ii soo dirsatay anoo addoonkaaga ah waan yeelayaa laakiinse waxaan yeeli kari maayo oo wargeeyayaashiina way ka tageen oo haddana war kaley u keeneen isagii benhadaad baa u soo ciddiray oo ku yidhi sidaas iyo si ka sii daranba ilaahyadu ha igu sameeyeen haddii ciidda samaariya sacab sacab u gaaro dadka ila socda oo dhan markaasaa boqorkii dalka israa'iil wuxuu ugu jawaabay uu sheega oo waxaad ku tidhaahdaan ka hubka dagaalka xiraa yuusan u faanin sidii midka iska fura markii benhadaad farriintii maqlay isagoo kamri tendhooyinka kula cabaya boqorradii ayuu addoommadiisii ku yidhi war weerar isu diyaariya oo iyana markaasay magaaladii weerar isugu diyaariyeen oo bal eeg nebi baa u soo dhowaaday boqorkii dalka israa'iil oo axaab ahaa oo wuxuu ku yidhi war rabbigu wuxuu leeyahay dadkan faraha badan oo dhan ma aragtay bal ogow kulligood adigaan maanta kuu soo gacan gelinayaa oo markaasaad ogaan doontaa inaan anigu ahay rabbiga markaasaa axaab wuxuu yidhi oo yuu iigu soo gacan gelinayaa isna wuxuu yidhi rabbigu wuxuu leeyahay amiiradii gobollada oo addoommadaada ayaan kugu soo gacan gelinayaa oo haddana wuxuu yidhi oo dagaalka yaa bilaabaya wuxuu yidhi adiga markaasuu tiriyey amiiradii gobollada addoommadooda oo waxay ahaayeen laba boqol iyo laba iyo soddon oo dabadeedna wuxuu tiriyey dadkii oo dhan oo dadkii dalka israa'iil oo dhammu waxay noqdeen toddoba kun oo duhurkii ayay baxeen laakiinse benhadaad kamri buu cabayey oo teendhooyinkii ku sakraamayey isaga iyo boqorraddii la jirayba kuwaasoo ahaa laba iyo soddonkii boqor oo isaga caawinayey oo waxaa markii hore soo baxay amiiradii gobollada addoommadoodii oo benhadaadna cid buu diray oo waxaa loo soo sheegay oo lagu yidhi rag baa samaariya ka soo baxay isna wuxuu yidhi hadday nabad u soo baxeen iyo hadday dagaal u soo baxeenba iyagoo nool qabqabta sidaas daraaddeed kuwaanu magaaladii way ka soo baxeen waxayna ahaayeen amiiradii gobollada addoommadoodii iyo ciidankii iyaga daba socday oo kulligood mid waluba ninkiisii ayuu dilay markaasaa ciidanka suuriya cararay oo ciidankii israa'iilna way eryadeen oo benhadaad oo ahaa boqorkii suuriya faras buu fuulay oo rag fardooley ah la baxsaday markaasaa boqorkii dalka israa'iil baxay oo baabi'iyey fardihii iyo gaarifardoodkii oo ciidankii suuriyana aad buu u laayey markaasaa nebigii u soo dhowaaday boqorkii dalka israa'iil oo wuxuu ku yidhi tag oo soo xoogayso oo bal ogow oo eeg waxaad samaynaysid waayo markii sannaddu soo wareegto ayaa boqorka suuriya kugu soo duuli doonaa oo boqorkii suuriya addoommadiisii waxay isagii ku yidhaahdeen war ilaahaadu waa ilaahay buuraha oo sidaas daraaddeed ayay inooga xoog bateen haddaba aynu bannaanka kula dirirno oo markaas hubaal waynu ka xoog badnaanaynaa oo waxaad yeeshaa boqorradda nin walba meeshiisii ka saar oo meeshoodii waxaad gelisaa taliyayaal oo waxaad tirsataa ciidan la eg ciidankii kaa le'day oo faras kasta meeshiisii faras geli gaari faras kastana meeshiisii gaari faras geli oo markaasaynu iyaga bannaanka kula diriraynaa oo hubaal waynu ka adkaanaynaa oo isna codkoodii buu maqlay oo saasuu yeelay oo markii sannaddii soo wareegatay ayaa benhadaad tiriya ciidankii suuriya oo intuu afeeq tegey ayuu la diriray ciidankii israa'iil oo ciidankii israa'iilna waa la tiriyey oo saadkoodiinna waa la siiyey markaasay iyagii ka hor tageen oo ciidankii israa'iilna hortooday degeen iyagoo la moodo sidii laba xaymood oo yar yar oo waxaro ah laakiinse ciidankii suuriya dalkoo dhan bay buuxiyeen markaasaa boqorkii dalka israa'iil waxaa u yimid oo la hadlay nin ilaah oo wuxuu ku yidhi rabbigu wuxuu kugu leeyahay reer suuriya waxay yidhaahdeen rabbigu waa ilaahay buuraha laakiinse ma aha ilaahay dooxooyinka oo sidaas daraaddeed dadkan faraha badan oo dhan adigan kuu soo gacan gelinayaa oo markaasaad ogaan doontaa inaan anigu ahay rabbiga oo intii toddoba maalmood ah ayay ishor degganaayeen oo waxay noqotay in maalintii toddobaad dagaalkii bilaabmay oo maalin keliya ayaa ciidankii israa'iil waxay dadkii suuriya ka laayeen boqol kun oo nin oo lug ah laakiinse intoodii kale afeeq ayay u carareen oo magaaladay galeen oo toddoba iyo labaatan kun oo nin oo ka hadhayna waxaa ku soo dhacay derbigii markaasaa benhadaad cararay oo magaaladuu galay isagoo ugu gudbaya qol ilaa qol oo addoommadiisii waxay ku yidhaahdeen bal eeg waxaannu maqalnay in boqorradda dalka israa'iil yihiin boqorro naxariis badan haddaba waannu ku baryaynaaye aannu joonyado guntanno oo madaxana aannu xarko ku duuduubanno oo aannu boqorka dalka israa'iil u baxno waxaa laga yaabaa inuu naftaada badbaadiyee sidaas daraaddeed waxay guntadeen joonyado madaxyadana waxay ku duuduubteen xarko oo waxay u yimaadeen boqorkii dalka israa'iil oo ku yidhaahdeen addoonkaagii benhadaad wuxuu kugu leeyahay waan ku baryaaye maanta ibixi oo isna wuxuu ku yidhi war miyuu weli nool yahay isagu waa walaalkay oo nimankiina aad bay ugu dadaaleen inay calaamad wanaagsan ka maqlaan oo waxay ku dhaqsadeen inay qabsadaan intaa sumaankiisa ku jirto iyo in kale kolkaasay waxay ku yidhaahdeen beenhadaad waa walaalka isna wuxuu yidhi taga oo ii keena markaasaa beenhadaad isagii u soo baxay oo isna gaarifaraskiisii ayuu soo fuushiyey markaasaa beenhadaad wuxuu ku yidhi waan ku celinayaa magaalooyinkii aabbahay aabbaha ka dhacay oo waxaad dimishaq ka samaysataa jidad sidii aabbahay samaariya uga samaystay oo kale axaabna wuxuu ku yidhi axdigaanaan kugu sii daynayaa sidaasuu axdi ula dhigtay wuuna iska sii daayey oo nin qoonkii nebiyada ka mid ah ayaa saaxiibkiis ku yidhi war idil waan ku baryaaye taasuna waxay ahayd erey xagga rabbiga ka yimid laakiinse ninkii waa diiday inuu dilo kolkaasuu ku yidhi adigu ma aadan addeecin ereygii rabbiga oo sidaas daraaddeed bal ogow haddiiba markii aad iga tagto waxaa ku dili doona libaax oo haddiiba markuu isagii ka tegey ayaa waxaa helay libaax wuuna dilay isagii oo haddana wuxuu helay nin kale markaasuu ku yidhi war waan ku baryayaaye idil markaasaa ninkii intuu wax ku dhiftay dhaawacay markaasaa nebigii tegey oo boqorkii ku sugay jidka agtiisa wuuna isku beddelay calalkiisii madaxa oo uu indhaha ku qariyey oo markii boqorkii soo agmaray ayuu boqorkii u qayliyey oo wuxuu ku yidhi anigoo addoonkaaga ahu waxaan dhex galay dagaalkii oo bal eeg nin baa igu soo leexday nin buuna ii keenay oo wuxuu igu yidhi ninkan dhowr oo si kastaba ha noqotee haddii hadhow la waayo naftaadaa loo qisaasayaa ama haddii kaleeto waxaad bixin doontaa talanti lacag ah oo anigoo addoonkaaga ah intii aan mashquul ku ahaa halkan iyo halkaas ayaa ninkii iska tegey markaasaa boqorkii dalka israa'iil ku yidhi xukunkaagu saasuu ahaanayaa waayo adaa goostay markaasuu dhaqsaday oo calalkiina indhihii ka qaaday boqorkiina wuu gartay inuu isagu qoonkii nebiyada ka mid ahaa markaasuu isagii ku yidhi rabbigu wuxuu ku leeyahay ninkii aan baabba'a ku xukumay ayaad gacantaada ka sii daysay oo sidaas daraaddeed naftaadu waxay u dhiman doontaa naftiisa dadkaaguna dadkiisa markaasaa boqorkii dalka israa'iil wuxuu u kacay gurigiisii isagoo calool xun oo xanaaqsan oo samaariya buu yimid boqoraddii koowaad cutubka labaatan iyo koowaad oo waxyaalahaas dabadood waxay noqotay in naabood oo ahaa reer yasreeceel uu lahaa beer canab ah oo yasreeceel ku tiil ee u dhoweed gurigii axaab oo ahaa boqorkii samaariya oo axaab baa naabood la hadlay oo ku yidhi beertaada canabka ah isii aan beer qudrad ah ka dhigtee maxaa yeelay waxay u dhowdahay gurigayga oo adigana waxaan ku siinayaa beer canab ah oo iyada ka sii wanaagsan amase haddii ay kula wanaagsan tahay waxaan ku siinayaa qiimaheeda oo lacag ah markaasaa naabood wuxuu axaab ku yidhi ilaaha iga hayo inaan dhaxalkii awoowayaashay ku siiyo markaasaa aaxaab wuxuu yimid gurigiisii isagoo calool xun oo ka xanaaqsan ereygii naabood kii reer yasraceel isaga kula hadlay maxaa yeelay wuxuu isaga ku yidhi ku siin maayo dhaxalkii awoowayaashay markaasuu sariirtiisii jiibsaday wuuna sii jeestay oo diiday inuu wax cuno laakiinse naagtiisii yasebeel ayaa u timid oo waxay ku tidhi war maxaa naftaadu u qulubsan tahay oo aad kibis la cuni weyday markaasuu iyadii ku yidhi naa waxaan la hadlay naabood kii reer yasreeceel oo aan ku idhi beertaada canabka ah lacag iga siiso ama haddii kale oo ay kula wanaagsan tahay waxaan kaa siisanayaa beer kale oo canab ah oo isna wuxuu iigu jawaabay beertayda ku siin maayo markaasaa naagtiisii yasbeel waxay ku tidhi war miyaadan haatan u talin boqortooyada israa'iil haddaba kac oo wax cun oo qalbigaagana ka farxi anigaa ku siinaya naabood ka reer yasraaceel beertiisa canabka ah sidaas daraaddeed warqado ayay ku qortay axaab magiciisii oo waxay ku shaabadaysay shaabaddiisii oo waxay warqadihii u dirtay odayaashii iyo kuwii goobta ahaa ee magaaladiisii naabood la degganaa oo waxay warqadaha ku qortay oo ku tidhi war waxaad naadisaan oo tidhaahdaan ha la soomo oo naaboodna dadka ka sarraysiiya oo hortiisana waxaad fadhiisisaan laba nin oo wax matarayaal ah oo iyana isaga ha ku marag fureen oo ha ku yidhaahdeen adigu waxaad cayday ilaah iyo boqorka markaas isaga debadda u bixiya oo dhagaxyo la dhaca si uu u dhinto oo dadkii magaaladiisii la degganaa ee ahaa odayaashii iyo kuwii gobta ahaa waxay yeeleen sidii yasebeel u soo fartay oo ahayd sidii ku qornayd warqadihii ay iyaga u dirtay waxay naadiyeen oo yidhaahdeen ha la soomo oo naaboodna ayay dadka ka sarraysiiyeen oo waxaa yimid oo hortiisa fadhiistay laba nin oo waxmatarayaal ah markaasaa waxmatarayaashii naabood ku marag fureen dadka hortiisii oo waxay yidhaahdeen naabood wuxuu caayay ilaah iyo boqorkaba markaasay isagii magaaladii ka saareen oo waxay la dhaceen dhagaxyo wuuna dhintay markaasay yasebeel farriin u direen oo waxay ku yidhaahdeen naabood waa la dhegxiyey wuuna dhintay markii yasebeel ay maqashay in naabood la dhegxiyey oo uu dhintay ayay yasebeel axaab ku tidhi war kac oo iska qaado beertii canabka ahayd oo naabood kii reer yasraaceel ee uu hore inuu lacag kaa siisto kuugu diiday waayo haatan naabood ma noole wuuse dhintay oo markii axaab maqlay in naabood dhintay ayaa axaab wuxuu u kacay inuu u dhaadhaco oo iska qaato beertii naabood kii reer yasreeceel oo ereygii rabbiga ayaa u yimid eliyaah kii reer tashbii isagoo leh war sarag joogso oo u dhaadhac boqorka dalka israa'iil oo axaab ah oo samaariya deggan oo bal eeg wuxuu ku dhex jiraa beertii canabka ahayd oo naabood halkaasoo uu ugu dhaadhacay inuu iska qaato waa inaad isaga la hadashaa oo waxaad ku tidhaahdaa rabbigu wuxuu kugu leeyahay war ma wax baad dishay oo haddana ma wax baad qaadatay oo haddana isaga waxaad ku tidhaahdaa rabbigu wuxuu kugu leeyahay meeshii eeyuhu ka leefleefeen dhiiggii naabood ayaa adiga dhiiggaagana eeyo ka leefleefi doonaan markaasaa axaab wuxuu ku yidhi eliyaah cadowgaygiiyow haddana ma i heshay oo isna wuxuu ugu jawaabay haa waan ku helay maxaa yeelay waxaad isu iibisay inaad rabbiga hortiisa wax shar ah ku samayso oo bal ogow axaabow belaayo baan kugu soo dejin doonaa oo farcankaaga waan ka qaadi doonaa oo waxaan kaa baabi'in doonaa wiil kasta ha ahaada mid kasta oo dalka israa'iil ku dhex xidhan ama mid kasta oo ku dhex furan oo reerkaagana waxaan ka dhigi doonaa sidii reerkii yaraabcaam ina nabaad iyo sidii reerkii bacshaa ina axiyaah sababtuna waxa weeye xanaaqii aad iga xanaajisay oo aad dadkii israa'iilna dambaajisay aawadiis oo yasbeelna rabbigu wuu ka hadlay oo yidhi yasebeel eeyuhu waa ku cuni doonaan derbiga yasreeceel agtiisa oo axaab dadkiisa kii magaalada kaga dhinta waxaa cuni doona eeyaha oo kii duurka kaga dhintana waxaa cuni doona haadka samada laakiinse lama arag qof axaab la mid ah oo isu iibiyey inuu sameeyo wax rabbiga hortiisa shar ku ah kaasoo ay kicisay naagtiisii yaasabeel oo wax aad karaahiyo u ah ayuu sameeyey markuu sanamyo raacay oo uu u wada sameeyey siday sameeyeen reer amoor kii rabbigu ka tuuray dadka israa'iil hortooda kolkii axaab ereyadaas maqlay ayuu dharkiisii jeexjeexay oo joonyado guntaday wuuna soomay oo joonyado ku dhex seexday oo aayar u socday oo haddana ereygii rabbigu wuxuu u yimid eliyaa kii reer tashbii oo ku yidhi warsow uma jeedid siduu axaab hortayda isugu hoosaysiiyey sharka ku soo dejin maayo intuu isagu nool yahay maxaa yeelay isagu hortayduu isku hoosaysiiyey laakiinse sharka waxaan reerkiisa ku soo dejin doonaa wakhtiga wiilkiisa boqoraddii koowaad cutubka laba-iyo labaatanaad oo intii saddex sannadood ah ayaannu dagaal dhex marin dadka suuriya iyo dadka israa'iil oo waxay noqotay sannaddii saddexaad in yehoshafaad oo dalka yuhuudaha boqor ka ahaa u yimid boqorkii dalka israa'iil markaasaa boqorkii dalka israa'iil addoommadiisii ku yidhi war miyaynaan ogayn inaan iska leennahay raamood gelicaad oo annana waannu iska fadhinnaa oo kalama aannu bixin gacantii boqorka suuriya oo wuxuu yehoshaafaad ku yidhi dagaal baan raamood gelicaad u tegayaaye may raacaysaa oo yehoshafaadna wuxuu boqorkii dalka israa'iil ku yidhi anigu kula mid baan ahay oo dadkayguna waa dadkaagoo kale fardahayguna waa fardahaagoo kale markaasaa yehoshafaad boqorkii dalka israa'iil ku yidhi waan ku baryayaaye bal maanta ereyga rabbiga wax weydii markaasaa boqorkii dalka israa'iil soo wada ururiyey nebiyadii oo ahaa in ku dhow afar boqol oo nin oo wuxuu ku yidhi raamood gelicaad dagaal ma u tagaa mise waan iska daayaa oo iyana waxay ku yidhaahdeen tag waayo sayidku wuxuu iyada soo gelin doonaa gacantaada boqorow laakiinse yehoyashaafaad wuxuu ku yidhi kuwan mooyaane miyaannu nebi rabbigu jirin aan wax weyddiinnee markaasaa boqorkii dalka israa'iil wuxuu yehoshaafaad ku yidhi weli waxaa jira nin kale oo aan rabbiga wax ka weyddiin karno kaasuna waa miikayhu ina yemlaah laakiinse waa nebcahay maxaa yeelay isagu wax wanaagsan igama sheego waxun mooyaane oo yehoshaafaadna wuxuu ku yidhi boqorow saas ha oo dhan markaasaa boqorkii dalka israa'iil u yeeray mid sirkaal ah oo wuxuu ku yidhi haddiiba iikeen mikayhuu ina yimlaah haddaba boqorkii dalka israa'iil iyo yehoshaafaad oo ahaa boqorkii dalka yahuudaah mid kastaaba wuxuu ku fadhiyey carshigiisii isagoo dharkii boqornimada qaba oo waxay fadhiyeen meel bannaan oo ku tal iridda samaariya laga soo galo oo nebiyadii oo dhammuna hortooday wax ku sii sheegayeen oo sidqiyaah ina keneecanah ayaa samaystay geeso bir ah oo wuxuu yidhi waxaa rabbigu leeyahay kuwan waad ku hardiyi doontaa reer suuriya ilaa ay wada baaba'aan oo nebiyadii oo dhammuna saasay sii wada sheegeen iyagoo leh raamood gelicaad tag oo guulayso maxaa yeelay rabbigu wuu soo gelin doonaa gacantaada boqorow oo wargeeskii miikayhuu loo diray inuu u soo yeedho wuu la hadlay oo ku yidhi bal eeg nebiyadii war wanaagsan bay u sheegeen boqorkii oo isku af bay ku wada hadleen haddaba waxaan kaa baryayaa in ereygaagu la mid noqdo ereygooda oo adigu wax wanaagsan ku hadal markaasaa mikayhuu yidhi rabbiga noloshiisaan ku dhaartaye waxaan sheegayaa wax alla wixii rabbigu igu yidhaahdo oo markuu boqorkii u yimid ayaa boqorkii ku yidhi mikayhuuyow raamood gelicaad dagaal ma u tagnaa mase waannu iska daynaa oo isna wuxuu ugu jawaabay tag oo ku soo guulayso oo rabbiguna iyadu soo gelin doonaa gacantaada boqorow markaasaa boqorkii isagii ku yidhi runta mooyaane wax kale inaadan magaca rabbiga iigu sheegayn intee jeer baan ku dhaariyaa oo isna wuxuu yidhi waxaan arkay dadka israa'iil oo dhan oo buuraha ku kala firdhay sidii ido aan arijir lahayn oo rabbigu wuxuu yidhi kuwaannu sayid ma leh ee nin waluba gurigiisii ha ku nabad noqdo markaasaa boqorkii dalka israa'iil yehoshaafaad ku yidhi miyaanan kuu sheegin inuusan wax wanaagsan iga sii sheegayn wax shar ah mooyeene markaasuu mikayhuu yidhi haddaba ereyga rabbiga maqal waxaan arkay rabbiga oo carshigiisa ku fadhiya oo ciidankii samada oo dhammuna taagan yihiin midigtiisa iyo bidixdiisa markaasaa rabbigu yidhi kuma axaab soo sasabaya inuu raamood gelicaad tago oo halkaas ku dhinto oo mid sidaanuu yidhi mid kalena sidaanuu yidhi markaasaa ruux soo baxay oo rabbiga hortiisa istaaga oo yidhi anigaa soo sasabaya kolkaasaa rabbigu ku yidhi sidee baad u soo sasabaysaa isna wuxuu yidhi annigu waan tegayaa oo waxaan noqonayaa ruux beenlow ah oo afka nebiyadiisa oo dhan ku jira oo rabbigu wuxuu yidhi adigu waad sasabi doontaa oo weliba waad ka adkaan doontaa haddaba tag oo saas yeel haddaba bal eeg rabbigu afka nebiyadaadan oo dhan wuxuu geliyey ruux beenlow ah oo rabbigu wuxuu kaa sheegay wax belaayo ah markaasaa sidqiya ah ina kaneecanah intuu mikayhuu u soo dhowaaday dhabanka ku dhiftay oo wuxuu ku yidhi war ruuxii rabbigu xaggee buu iga maray inuu kula hadlo kolkaasaa mikayhuu ku yidhi waad arki doontaa maalinta aad qol hoose u geli doonto inaad ku dhuumato markaasaa boqorkii dalka israa'iil yidhi makayhuu qabta oo u celiya aamoon oo ah taliyaha magaalada iyo yo'aash oo ah ina boqor oo waxaad ku tidhaahdaan boqorkii wuxuu leeyahay ninkan xabsiga geliya oo waxaad ku quudisaan kibis dhib ah oo waxaad ka waraabisaan biyo dhib ah ilaa aan soo nabad noqdo markaasaa mikayhuu ku yidhi sinaba haddaad ku soo nabad noqotid rabbigu igama dhex hadlin oo wuxuu kaloo yidhi dadkoo dhammow maqla markaasaa boqorkii dalka israa'iil iyo yehoshaafaad oo ahaa boqorkii dalka yahuudaa raamood gelicaad u kaceen oo boqorkii dalka israa'iil wuxuu yehoshaafaad ku yidhi anigu waan ismidab qarinayaa oo dagaalkan dhex gelayaa laakiinse adigu dharkaaga xidho oo boqorkii dalka israa'iil wuu ismadab qariyey oo dagaalkuu dhex galay haddaba boqorkii dalka suuriya wuxuu amray laba iyo soddonkii sirkaal oo u taliyey gaarifardoodkiisa oo ku yidhi mid weyn iyo mid yar toona ha la diriirinna boqorka dalka israa'iil oo keliya mooyaane oo markii saraakiishii gaarifardoodku ay yehoshaafaad arkeen ayay is yidhaahdeen hubaalkan waa boqorkii dalka israa'iil markaasay ku leexdeen inay la diriiraan aawadeed kolkaasaa yehoshaafaad qayliyey oo markii saraakiishii gaarifardoodku ay arkeen inuusan ahayn boqorkii dalka israa'iil ayay dib uga noqdeen oo nin baa intuu qaansadiisii xooday kama ahaan fallaadh u ganay oo wuxuu boqorkii dalka israa'iil kaga dhuftay meesha dharkiisa dagaalku isaga yimaadeen markaasuu boqorku kii gaari faraskiisa kaxaynayey ku yidhi gacantaada leexi oo ciidanka iga dhex bixi waayo aad baan u dhaawacmay oo maalintaas dagaalkii waa sii kordhay oo boqorkiina gaari faraskiisii ayaa la dhex taagay isagoo ka hor jeeda dadkii suuriya oo wuxuu dhintay maqribkii oo dhiiggii dhaawaca ka baxay wuxuu iska dareerayey gaari faraska salkiisa oo markii qoraxdu sii dhacaysay ayaa qaylo ka dhex baxday ciidankii oo dhan oo waxay lahaayeen war nin waliba ha tago magaaladiisii iyo waddankiisiiba oo sidaasuu boqorkii u dhintay oo waxaa la keenay samaariya oo waxaana boqorkii lagu aasay samaariya oo gaari faraskii waxaa lagu maydhay balligii samaariya agtiisa oo dhiiggiisiina eeyaha leefleeftay oo waxay noqotay siduu ahaa ereygii rabbigu ku hadlay haddaba dhilooyinkii halkaasay isku maydheen haddaba axaab faleemihiisii kale iyo wixii uu sameeyey oo dhan iyo gurigii uu dhisay oo foolka maroodiga ahaa iyo magaalooyinkii uu dhisay oo dhammuba soo kuma wada qorna kitaabkii taariikhda boqorradii dalka israa'iil markaasuu axaab dhintay oo la seexday awoowayaashiis oo wiilkiisii axasyaah ayaa meeshiisii boqorka noqday oo yehoshafaat ina aasaa wuxuu boqor ka noqday dalka yahuudaha boqorkii dalka israa'iil oo axaab ahaa sannaddiisii afaraad oo yehoshaafaat markuu boqor noqday wuxuu jiray shan iyo soddon sannadood oo yeruusalaamna shan iyo labaatan sannadood boqor buu ku ahaa oo hooyadiis magaceedana waxaa la odhan jiray casuubaah inashilxi oo wuxuu ku socday jidkii aabbihiis aasaa ku socday oo dhan oo geesna ugama u leexan oo wixii rabbiga hortiisa ku qumanaa ayuu sameeyey habase yeeshee meelihii sarsare lama baabi'in oo dadkuna weli way ku allabari jireen fooxna way ku shidi jireen meelihii sare oo yehoshaafaadna nabad buu la dhigtay boqorkii dalka israa'iil haddaba yehoshaafaad faliimihiisii kale iyo xooggiisii uu muujiyey iyo sidii uu u dagaalamayba soo kuma qorna kitaabkii taariikhda boqorraddii dalka yahuudah oo maqnuudyadii intii wakhtigii aabbihiis aasaa ka hadhayna dalka wuu ka wada eryey oo edoomna boqor ma lahayn laakiinse waxaa u talin jiray boqor ku-xigeen oo yehoshaafaadna wuxuu samaystay dooniyo tarshiish inay oofir tagaan oo dahab u doonaan aawadeed laakiinse halkaas ma ay tegin maxaa yeelay dooniyihii waxay ku burbureen cisyoon geber agteeda markaasaa axasyaah oo ahaa ina axaab ayaa yehoshaafaad ku yidhi addoommadaydu addoommadaada dooniyaha ha la raaceen laakiinse yehoshaafaad wuu diiday taas oo yehoshaafaadna wuu dhintay oo la seexday awoowayaashiis oo waxaa awoowayaashiis lagula aasay magaaladii awowgiis daa'uud oo meeshiisiina waxaa boqor ka noqday wiilkiisii yehoraam oo axasyaah oo ahaa ina axaab wuxuu dalka israa'iil samaariya boqor ugu noqday sannaddii toddoba iyo tobnaad oo yehoshafaat boqorkii dalka yahuudaah oo laba sannadood buu dalka israa'iil boqor ka ahaa oo isna wuxuu sameeyey waxaa rabbiga hortiisa shar ku ah oo wuxuu ku socday jidkii aabbihiis maray iyo jidkii hooyadiis martay iyo jidkii yaraabcaam ina nabaad maray ee uu dadkii israa'iil dambaajiyey oo isna wuxuu adeegay bacal wuuna caabuday isagii oo weliba rabbiga ah ilaaha reer binu israa'iilna wuu ka xanaajiyey sidii aabbihii sameeyey oo kale